wasahlan waa marxaban kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin jimca mubaarak dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaa joogtaan iyo sulbaaduna maqleysa halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi beri waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysada alabas wax walba siniin ilaa jimco ayaa si toos uga dhegeystaan warbaahin kasta darad waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha shanaad ee meey sanadka labada kun labaiyo labaatanka waana subaxnimo jimcaad dhegeystayaal waxaanu eegi doonaa qaar ka mid ah wargeysada kasoo baxa dalka iyo waxyaabaha ugu xiisaha badan ugu waaweyn ee subaxani ay daabacayaan ayna sidoo kale qoriyaan wargeyska daily nation ayaan ku hormarayaa halkaasi oo subaxani wargeyska uu bogga ugu hore ku qorayo soona qaatay sawirka haweeneyda lagu magacaabo marda karua taasi oo is iminka ku-xigeen waa orayla odinga sidoo kalena u tartamaysa jegada madaxweynenimo dhegeystayaal laakiinse waxa uu qorayaa faallo iyo sidoo kale qoraalo markaasi karana haweeneydan waxyaabihii markaasi ay soo qabatay iyo weliba sidoo wargeysa ku tilmaamayo in ay noqonayso iftiinka haweenka kale sida uu sheegayo sidoo kale mid markaasi kudayaasho ay u tahay guud ahaan dumarka kale ee ku nool dalkani kenya dhegeystayaal bogga lixaad iyo warbixintan oo faahfaahsani ku qoraya dhegeystayaal haddii aanu tagno halkaasi waa bogga afaraad iyo bogga shanaad aan rahde ayuu warbixintan oo faahfaahsan ku qoraya waxaana uu leeyahay in the iron lady of kenyan politics dabcan waa wargeyska ayaa markaasi warbixinta mudah in mid lagu faalinayo gabadha lagu magacaamada karwa hareeraheedu waxauu ku qoray in ka badan toban haweena kuwaasi oo siyaasiyiin iyo sidoo kale kuwo kale isugu jira oo xilal kala kala haya oo wasiiro ka tirsan iyo sidoo kale xogayaal ah dhammaantood waxay ka hadlayaan mada karwa waxaana ay leeyihiin waa markaasi waa cusub oo u bariyey haweenka si gaara markay timaado arrimaha hogaanka iyo weliba siyaasadda laakiinse waxaa leeyahay iyadoo sidoo kale ka tirsan mada karwa amaba sidata xisbi aad iyo aad u yar waxaa lagu jeedaa xisbiga naag kenya ayaa haddana waxa ay ku soo baxday sidoo kalena laga doorbiday ilaa iyo in ka badan toban siyaasiyiin oo kale oo rag iyo dumarba isugu jira waa maxay sababta looga doorbiday waa maxay waxyaabaha iyadoo u gaarka ah arrimahaasi oo dhan ayuu wargeyska ka hadlayaa iyadoo uu ku tilmaamayo mid markaasi ay soo ahaan jirtay mid usoo dooday xuquuqda dalka iyadoo qareen ahaan jirtay sidoo kalena wargeyska uu qorayo in ay macquul tahay inay rikoorkaasi rikoor cusub dhigto taasi oo ah haweeneyda ugu hore madaxweyne ku-xigeen loo dooranaya dalkani kenya dhegeystayaal iyo sidoo kale waxaa wargeyska uu qorayaa in maalmihii lasoo dhaafay ay guud ahaan dalka ligligtay si gaaraha goboladii amasmaamuladii ee ka tirsanaa gobolka bartamaha dalka halkaasi oo ay socdaalo iyo safaro ku tegeysay maalmihii lasoo dhaafay dhegeystayaal si guud wuxuu leeyahay markii ay kusoo biirtay saaxadda siyaasadda ee la xidhiira arrimaha doorashooyinka iyo weliba xilka madaxtinimo waxyaaba badan ee halkaasi iska bedelay ayuu leeyahay wargeyska dhegeystayaal waana sababta siyaasiyiin kale oo jilib culusa looga xushay uu leeyahay oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddanka mister calonzo musioka dhegeystayaal dhanka iyo bogga labaad ee wargeeska waxuu ku qorayaa in gabar markaasi lagu magacaabo elizabeth wadui oo iyadu u dooda arrimaha deegaanka ay ugu baaqayso siyaasiyiinta u tartamaysa xilka madaxweynimo inay wax ka qabtaan arrimaha deegaanka iyo weliba isbedelada cimilada ee guud ahaan dalka kenya weliba qaaradda africa iyadoo sidaasi ka sheegtay shir arrimahan looga hadlayay oo ka dhacay dalka switzerland dhegeystayaal dhanka iyo bogga saddexaad haddii aanu eegno waxaa halkaasi uu qorayaa agaasimaha waaxda dambi baarista dalka d c i george kinoti sidoo kalena waxaa halkaasi leeyahay laba shakhsi oo lagu kala magacaabo badru cabdulcasiis saalax iyo weliba nin kale isagana ayaa waxaa lagu sii daayay lacag damiina ninkan labada nin oo ahaa laba nin oo markaasi looga shakisanaa sidoo kalena ay doondoonaysay dowladda maraykanka oo lagu eedeeyey inay markaasi siteen faananka dhanka iyo maroodiga iyo weliba inay ka mid ahaayeen dadka ganacsada daroogada ayaa waxaa mar kale haddana la doondoonaya leeyahay shakhsiyaadkan ayaa waxaa markaasi laga soo qabtay busiya ismaamulka busiya siday sheegaysa d c i waxaana lagu sii daayay lacag gaaraysa ilaa iyo laba boqol oo kun oo shilinka dalka oo damiina laakiinse waxaa la leeyahay markaasi kadib waxaa dhacday in bishii lixaad sanadkii labadi kun sagaaliyo tobankii in markaasi lasoo qabtay sidoo kalena lagu xiray amaba lagu hayay saldhigga xarunta markaasi garoonka caalamiga ah ee j k i a kadibna waxaa dhacday in maalinkii shalay ahayd dowladda maraykanka ay sheegtay in qof allaala qofkii arka la siin doono lacag gaarisa laba milyan oo doolar taasoo dhiganta laba boqol soddon iyo saddex milyan oo shilinka dalka ayaa la siin doona ayaa leeyahay cid allaala ciddii aragta ee shakhsiyaadkan iyagu markaasi la dandoonayo badru cabdulcasiis ee dhegeystayaal iyo sidoo kale nin lagu magacaabo cabdi xuseen axmed haddii aan kasii soconno warbixintaasi dhegeystayaal dhankaasi iyo bogga sideedaadna waxa uu qorayaa warbixin markaa bog lixaad aan rahdee warbixin ku saabsan ama la mida midamada karuwa weli oo halkaasi kasii socota oo uu kaga hadlayo waxyaabaha lagu soo xushay sidoo kale inay fursad mar kale u tahay dhanka iyo haweenka ayuu qorayaa dhegeystayaal weliba waayaheedii iyo saayeelkaadii siyaasadda ayuu halkaasi ku qorayaa waxaan kusii soconno warbixinada kale ee wargeyska daily nation uu halkaasi ku qorayo dhegeystayaal boga tobanaad ee wargeyska aanu taagno halkaasi waxaa warbixin uu ku qoraya wargeyska in madaxa cadaaladda dalka haweeneyda lagu magacaabo mada koome ay mar kale difaacday go-aankeedii wax looga bedelay sharciga sharciga markaasi ku saabsan arrimaha doorashooyinka si gaara midda madaxtinimada ama midda madaxweynenimo waxaa kal hore la sheegay amaba ay sheegtay maxkamaddana ay wax kabedel ku samaysay sharciga kaasi oo sidoo kale la amray in aansan laga bixin karin wax markaasi amaba laga hadli karin kiiska intuu maxkamadda yaallo waa kiiska ku saabsan jigada madaxweynenimo ama doorashada markay dhacdo kadib kiis kasta haddii laga keeno election amaba presidential petition waxa loo yaqaano maalinkii shalay ahayd waxaa markaasi dhacday in qareenada dalka ay ku hanjabeen in ay dacwad ka gudbin doonaan ee mada kaome laakiinse haddana waxay difaacaysaa mar kale go-aankaasi waxayna leedahay waanu ku adkaysan doonaa balse wadahadal waanu la geli doonaa waaxda qareenada dalka ama ururka qareenada dalka lsk si arrinta looga wada hadlo balse waxay leedahay arrintaasi waa arrin loo baahnaa sidoo kalena ilaalinayso madax banaanida iyo weliba hufnaanta maxkamadda sare ee dalka ay ku doodaysaa dhegeystayaal isla boga tobanaad waxaa halkaasi wargeyska daily nation ku qorayaa in marka dhanka iyo ismaamulada nyanza weliba halka loo yaqaana lake region dhegeystayaal uu covid nteen kusoo badanayo ilaa iyo toban bukaan oo halkaas ilaa iyo toban qof oo halkaasi laga baaray xanuunka covid nteen ismaamulka siaya afar ka mid ah ayaa laga helay xanuunka covid nteen iyadoo sidoo kale ay ka digayaan ayaa leeyahay khubaradu in markaasi mawjada lixaad ee covid nteen ay macquul tahay in bisha soo socota ee juun ama bisha lixaad uu dalka iyo weliba guud ahaan caalamka mar kale kusoo labaakaclayn karo sida ay sheegtay warbixin dhowaan lasoo saaray waxaa leeyahay waxaa la sheegayaa in boqolkiiba afartan iyo saddex kiisaska covid nteen ay sare u kaceen iyadoo arrintan ay imaanaysa iyadoo waxaa leeyahay sidoo kale dadka talaalka qaadanayo ay hoos u dhaceen dhegeystayaal waxaa leeyahay guud ahaan dalka in wax ka yar laba kun oo qof ayaa maalinkii laga baaraa xanuunka covid nteen taasi oo hoos uga soo dhacday ilaa iyo toban kun oo laga baari jiray waa markii xanuunka covid nteen uu guud ahaan dalka si aada oga jiray waxaana mar kale laga digayaa in xanuunka uu markaasi sare u kici doono siday sheegtay wasaaradda caafimaadka waa ministry of health dhegeystayaal taasi oo warbixin ay soo saartay maalinka isniinta ku sheegtay in ilaa iyo siddeed milyan oo ka mid ah talaalka covid nteen lasoo markaasi la keenay dalka kenya laakiinse ilaa iyo lix iyo toban milyan ayaa waxaa leeyahay ayaa dadka qaatay dadka u dhexeeya da-da siddeed iyo toban ilaa iyo waxaa ka weyn halka hal dhibic saddex afar milyan oo markaasi u dhexaysa toban iyo shan ilaa iyo toban iyo toddoba da-doodu iyo weliba saddex iyo soddon ilaa iyo weliba ay qaateen aan rahdee soddon iyo saddex kun afar boqol iyo konton iyo labo iyo weliba kuwa ka hooseeya da-da shan iyo tobanka sano dhegeystayaal warbixintaya sidoo kale waxay sheegaysaa in markaasi ay macquul tahay in dowladdu iyaduna markaasi tallaabo lagu xakameynayo ay qaado maalmaha soo socda boggolay tobnaad ee wargeyska daily nation haddii aanu tagno halkaasi waxa uu ku qoraya warbixin ku saabsan maalinkii shalay heed oo markaasi dalka si gaara magaalada nairobi lagu qabtay kulan duca ah kulankaasi oo lagu daceynayay dalka waxaana kasoo qaybgalay madaxweyne uhuru kenyatta waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruuto laakiinse halkaasi waxa uu soo qaatay hadalka ku-xigeenka waxaana uu leeyahay ruto to uhuru i feel short forgive me ruto oo iminka dalbanayo cafis iyo musaamaxo waxaanuu ka dalbanaya ayuu wargeysku leeyahay booskiisa madaxweyne uhuru kenyatta madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa markaasi maalinkii shalaheed uu sheegaya leeyahay in markaasi loo baahan yahay wadajir iyo weliba nabadgelyo inay ku dhaacdo doorashada soo socota ee bishii sideedaad qabsoomi doonta isagoo mar sidoo kalena sheegay in markaasi uu dalbanayo cafis maalin waa halkaas xafladoo ka dhacday safari park hotel ayaa madaxweyne ku-xigeenka waxaa leeyahay waxa uu isagoo cod markaasi aad iyo aad u hooseeya ku hadlaya uu xaqiijiyey in markaasi waxyaabo badan oo khaladaada ay macquul tahay in uu dhacay intii uu markaasi ku jiray amaba uu hayay jegada madaxweyne ku-xigeenimo sidaa awgeedna ama sidaa ajligeedna uu daneynayo sidoo kalena doonayo in la cafiyo sidoo kalena waxa ugu baaqay shakhsiyaadka ay isla tartamayaan oo uu ka mid yahay raila odinga in ay doorashada ka qayb qaataan sidiisi nabadda ay ugu dhici lahayd bogga saddex-iyo tobanaad ee wargeeska haddii aanu markaasi tagno dhegeystayaal waxa uu qoraya warbixin ku saabsan in madaxweyne ku-xigeenka uu shalay ku sugnaa ismaamulada dhanka iyo gobolka xeebta iyo ismaamulka mombasa halkaasi oo uu mar kale waxaa leeyahay uu sheegay inuu wax kabedel ku sameyn doono hanaanka iyo weliba waxyaabihii tallaabooyinkii ay qaadeen isbedelada aynu ku sameeyeen xukuumadda madaxweyne uhuru kenyatta waxaana uu leeyahay mar haddii aan ku guulaysano jagada madaxweynenimo waxaan wax ka bedel ku sameyn doonaa sharciyo badan iyo weliba tallaabooyin badan oo xukuumadda madaxweyne uhuru kenyatta ay qaaday si gaara kuwa ku wajahan gobolka xeebta dalka ayuu leeyahay raila odinga ayaa warbixinta ka hooseysa bogga saddex iyo tobanaad ku qoriya isagana wuxuu ku sugraa gobolka galbeedka dalka halkaasina waxaa mar kale raila odinga uu eedeen u jeediyay ayaa leeyahay madaxweyne ku-xigeenka isagoo ku eedeeyey inuusan wax ka qaban doonin ballanqaadadii uu gobolka xeebta u sameeyey ee ahayd inuu dhulka u soo celin doono islamarkaana waxyaabo badan uu halkaasi ka tari doono arrimaha dhulka la xiriira ayuu leeyahay dhegeystayaal boga ugu dambe ee wargeyska daily notion ayaan soo qabanaya goordhownar saaxiibada ayaan fursad siin doonaa intaas sidoo kale aan dulmarin wargeyska kale the standard laakiin boga daily nation boga ugu dambe halkaasi waxaa ku qoriyaa warbixin ku saabsan in aqalka baarlamaanka iyo weliba mudanayaasha ay markaasi meelmariyeen sidoo kalena ansixiyeen kow iyo labaatan ka mid ah shakhsiyaadkan loo yaqaana special envoys amaba kuwa markaasi ku matalaya dalkan kenya wadamada kale ayuu madaxweyne uhuru kenyatta soo magacaabay maalinkii shalayheed halkaasi ansixiyeen ayaa leeyahay magacyada dadka la ansixiyey waxaa ka mid ah clement zomo kiteme oo loo magacaabay dalka angola mary mugwanja oo loo magacaabay dalka australia bitango nemo waxaa loo magacaabay dalka belgium mudoni gichochi dalka shiinaha ayaa loo magacaabay gadoga chege dalka cuba ayaa loo magacaabay salim salim dalka jibuuti ayaa loo magacaabay ayub matiri dalka masar ayaa loo magacaabay galma boru dalka indonesia paul ndungu dalka mozambique margaret shava dalka netherlands michael salai dalka namibia andrew kenye dalka nigeria amina cabdallah sulta dalka markaasi sultan of oman ayaa loo magacaabay dalka cumaan nyambura kamau dalka bakistan bonifas muilo dalka qatar iyo weliba shakhsiyaad kale oo aad u tira badan halkaasi magacooda iga muuqda dhegeystayaal boga kale aan raahda wargeyska kale ee the standard aan soo qabto warbixinada halkaasi uu ku qorayaan u eegno boga ugu hore waxa uu soo qaatay sawirka ruto iyo weliba mada karuwa oo halkaasi isku salaamaya xafladii ducada ee shalay ka dhacday halka safari park loo yaqaano waxaana ruto mar kale uu leeyahay forgive me waana kasoo hadalna warbixintan hal iyo cafiyo ayuu leeyahay william ruto dhegeystayaal aan kusii soconno wargeeska dhegeystayaal dhankaasi iyo boga sadeedaad waxaa ii muuqdaa warbixin ku saabsan in ninka lagu magacaabo dhankaasi iyo rigadi gashagwa uu markaasi uu doonayo in shakhsiyaadka kala qaybsanaanka ka dhex abuureysa isbahaysiga kenya kwanza ay halkaasi ay iska dhaafaan waa shakhsiyaadka markaasi uu ku eedeynayo uuna leeyahay waxa ay markaasi wadaan islamarkaana ay doonayaan inay kala qeybiyaan kenya kwanza waxaana uu uga digayaa in arrimahaasi ay ka digtoonaadaan dhegeystayaal si gaara gobolka bartamaha dalka waana soo sheegnay qaar ka mid ah xisbiyada yaryar inay sheegayaan in la gacan bidxeynayo sidaas la ajligeedna uu doonayo in markaasi aysan arrimahaasi qeyb ka noqonin dhegeystayaal haddii aanu markaasi kusii soconno bogga afartan iyo afaraad ee wargeeska madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waxaa markaasi loo dhiibay loona keenay koobka adduunka ee markaasi ciyaaraha world cub loo yaqaano waxaana markaasi uu noqonayaa shakhsiga kenyaanka ee keliya ee koobkaasi gacanta markaasi ku qabta islamarkaana loo dhiiba ayuu noqonayaa maalinkii shalaheed ayaa dalka laga soo dejiyey dhegeystayaal waxaa leeyahay joy suhuru legends welcome world cup trophy madaxweynaha ayaa markaasi waxaa loogu geeyey halkaasi iyo state house waxaana markaasi koobka guddoonsiiyey daafica hore ee kooxda brazil halkaasi oodana markaas madaxweynaha uu noqonayo shakhsiyaad kooban guud ahaan dunida oo koobka adduunka ee walcab loo yaqaano oo lagu wado in markaasi furmo bilaha soo socda qabanaya sidoo kalena loo dhiibaya ayuu noqonaya dhegeystayaal laba maalin ayuu magaalada nairobi koob koobkan yaali doonaa si markaasi ay dadka iyaguna u fiiriyaan sida markaasi warbixinadu ay sheegayaan saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in sidoo kale goob fagaara ah ee kenyaanka ay ku eegaan dhegeystayaal ama public view waxa loo yaqaana ayaa loo sameyn doonaa waan ka gudbi doonaa oo dhankaasi iyo wargeyska kale ee the standard waxaa moodaa in labada wargeys ee markaasi dhankaasi iyo warbixinada ay iska shabahayaan laakiinse bogga lixaadna waxa uu qorayaa waxa uu leeyahay waxaa halkaasi ku ekaaday soona idlaaday ee saaxiibtinimadii u dhexeysay barasabka mombasa xasan joho iyo dhigiisa dhankaasi iyo kilifi amason kingi kingi waxa uu ku biiray ruuto halka joho aan ogsoonahay inuu yahay ninka sida aadka ugu dhow royla odinga waxaana leeyahay sanado badan oo saaxiibe ay soo haayeen sanado badan oo isla soo shaqeeyeen siyaasadda gobolka xeebtana iskala soo shaqeeyeen rayla odingana usoo adeegeen hadda arrimahaasi ayaa soo idlaaday waxaan hadda ay weerar afka isku qaadayaan labada nin ayaa laleeyahay dhegeystayaal oo labaduba xilalkoodii barasabnimo uu ku egyahay marka taamkii labaad amaba muddadii labaad ee halkaasi kusoo afmiiraya waxaan saasi u gudbaynaa wargeysada iyo weliba xubintaasi qaybta ugu dambeeyaan u gudagelaynaa saaxiibadayaanu fursad u siinaynaa si barnaamijka ama xubinta ugu dambeey qayb oga soo noqdaan inoola wadaagaan meelaha ay ku sugan yihiin subaxani sida loogu waabaristay wicitaanada toosku waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystay goobtaa ku sugan tahay sidan subaxani sida loogu waabaristay dhegeystaa ware fursadda aan uu siinay subaxan star f m halow halo star f m salaamaalaikum wacalaykum salaam waraxma
masaab subax wanaagsan nuur waay dhankaas tanarifa subax lamida nuur soo dhow tanariif ee subaxan
alxamdulilah walaw gaaraan boka waan jooga iska fiicanahay awbariga maa iska wanaagsan yahay haye
ilaahay baa maa iskale maqalka idaacadda maarta aadi waaye mhm
dhammaan dhegeystayaasha walaalow maxaan leeyahay subax wanaagsan ayaan leeyahay kaabeen waxaa socdahay maxaan leeyahay nabadda ah lagu dadaalo ayaan leeyahay mhm
marka dhammaan dhegeystayaasha subax wanaagsan ayaan leeyahay. maxamuud daahir dhaqan bishaar waariyo subax wanaagsan ayaan leeyahay adigana subaxda ku wanaagsan masaab waana wanaagsan nuur wuu mahadsan yahay star f m hallow
low soo dhow saaxiib hallow waa ku maqlayaa soo dhow
السلام السلام عليكم سعيد wacalaykum salaam waraxma raadiga sigaabi fadlan
ان شاء الله الو waa ku maqlayaa halkeed noo soo wacaysaa
وسيد محمد سعيد ولدي من جوه haye inoo waran goobtaa sii subaxan waa ka xumahay dhegeystaasi raadiyaha ayaa ku dheer u dhegeysanaya ma suurtagelayso xigaha star f m hallow
halo
waa kusoo dhaweynayaa salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa khayre magacaaga
maxamed xasan oo kaa soo wacaayo dhadha haye maxamed dhadhaab iyo subaxan inooga waran
halkaan walaalow kaga baryay nabad baa looga baryay waa nabad iyo barwaaqa ilaahay mahadii haye
waan fiicannahay maadaama ay jimco tahay hadda iskuuladii waa loo kala dareeray sida kale nabad iyo barwaaqa jawiga aad buu u wanaagsan yahay waa gart
waa sidaas nabad iyo khayr waan ku salaamayaa isla mid ah mahadsanid star f m hallow
الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma
صح وناكم مساك subax lamida saaxiib
وهذا نجيب لك غاريزاي haye aadan gaarisa iyo subaxan
الحمد لله صاحب انت كان روا haa سو انا كو اغبريتني haye لما دي شفت تعرف معلي سو وانا فن معنا ولا فن انا انا جمعونا فينا اقول لي jimca lamida saaxiib mahadsanid star f m hallow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma xuseen cali cabdi xajar dheer waa ku soo dhaweynaya xuseen
waa la wacan yahay ilaahay wuuna bariyey ma garan haye
aad iyo aad bay u fiican tahay sababta dugsiyadu waa jamco iskuulladana waa shaqaynayaan ma garan si wanaagsan
jawigu waa degan yahay maqalku kalleer weeye ma garan haye
aad baan kuu salaamayaa macaalim islaan nabad allah nooga dhiga saaxiib wanaagsan si wax wanaagsan aad baa umahadsan tahay saaxiib subax la mid ah star f m hallo
hello asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
walaalka aad baan kuu salaamaa magacayda anzelina waa dowladdeeganka soomaaliya tiga qaabsata nimcaan waa kusoo dhaweynaya anzelina inooga waran halkaasi subxan
maasha allah hadaleyna kama jirta jiwo aada u degan yahay haye
si wanaagsan ee iskuullada loo aaday haye
jimco wanaagsan ayaan kuleeyahay saxaabta dhammaan aad baan wada salaamaya walaalkay mahadsanid star f m hallo hallo dhegeyste
Hello, asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
saaxiib walaalkeysa wax wanaagsan aan kuleeyahay riyaaq etoobiya waaye jawiga halkaan aad iyo aad uu u degan yahay isu socodka gaadiidka ganacsiga amniga wax waliba su-aal ugu talagalay oo ka socdaan haye
wax wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qaaliga sidoo kale wariyaashayda ugu soo horeysin adiga yuusuf faras wax wanaagsan walaalkay in badan subax la mid ah rayaaq star f m hallo alo saasam salaam calaykum wacalaykum salaam waraxma maxamed tabane gaarisa dhika buri saaxib soo dhow maxamed gaarsi subaxan maasha allah boqolkiiba boqol way degan tahay haye
laba qof baan ramashan aan ka salaamo saaxiibkii qaali axmed baashaal faliir oo ka taagan waa beri ward gaarisa township haye soo guulaysaan leeyahay saaxiib aadna aad baan ku salaamay dhegeystayaasha o dhanna waxaan leeyahay jimco wanaagsan maalintaa idin wacnaad mahadsanid maxamed star f m hallo wacalaykum salaam waraxma haye inooga waran halkaasi subaxan haye waa gartay aad baa umahadsan tahay si la mid ah mahadsanid star f m hallo wacalaykum salaam waraxma magacaaga
Musa,
haye waa kusoo dhaweynaya inoo waran mandheeray subaxan
masha Allah, ayar. Waalidka masha Allah, alhamdulillah, nabadaan kusoo gagacanay.
haye
Saa wanaagsan adaan kuleeyahay.
mhm
Ruqayba Jeer, mama mama mama Faaduma Mandera, saa wanaagsan aan leeyahay.
mhm
Dhammaan muslimiinta meela joogan saa wanaagsan adayna socdaa ku wacnaad.
waana wanaagsan mahadsanid star f m hallow hallow dhegeyste
hello asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walalkay qaale waa ku salaamiya qalabsanan countiga mandheera waa kusoo dhaweynayaa
ee horeen waxaan kuleeyahay saa wacana wanaagsan aha
walaahi meesha mandheera uusan jawigeeda aad buu nuuraa alxamdulilah wax laga hadalayo malaamisaanti haye
ee walayaashkeena qaliga oo adi iyo yuusuf sooreetin waxay leeyahay saa wacana wanaagsan mhm
dhammaan muslimiinta meel walba joogan waxaan leeyahay saa wacana wanaagsan subaxda ku wanaagsan lalkay qaliga mahadsanid subax la mid ah star f m hallow الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسماعيل wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhow صباح صباح وناكسن معانا وناكسن.
دقني haye maxamuud ijaaray subaxan إجارة الحمد لله إلهي ما هذا له haye أنت هذا ميل الله أنا وحدي بعتين ما أنا المقلم haye هذا أنا هيك قوي وحاي ولا لا جرت ورطة عواري وحبا لقى سو بحر
صح.
dadki waxba ma haysto marka baasirigiiba aada looga cabaadaya lacag siidiya iskuulladii caruurtii dad badan baa aada u cabaadaya mhm Eh, iskuulkii naftii primary waxaa jirta horaan pre primary in iskuulladii ayaga naftood ay dowladda bixin jirtay cunugii sad- kun iyo saddex boqol iyo konton oo loogu gada mayo buugti waa gartay tii meesha ay ka baxday iyo naftii dadweyneha hadda wixii o dhan dadweynuhu kusoo noqtay haa aada buu cabaadaya marka waxaan dhihi lahay adbaasiriga si cadaalada ha loo bixiyo dadka aada u cabaadaya weliba waxaa nala joogtaa maanta gabadha muxishmuwa safiya cabdinuur oo ijaar iga soo doortay kheyr allaha siiyo waxaan u sheegayaa dadka meesha afhayeenka inay dabagal ku samayso oo dadweynaha gartay.
aweysadiisa ay wax ka qabato mahadsanid Salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud daahir dhaqane saaxiibka ugu dambeeyay waa fursadaan u siino xubinta wanaagsan xubinta subax wanaagsan waan ka markaasi ka xumahay saaxiibada soo bigsanaya iminka fursadda uma siin karno fursadda ma siin karno waqtiga cidhiidhi nagu ah
ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhammaantiin dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal dhammaantiina kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka saaka waa maalin jimca ah arrimaha xaaladda dalka barnaamijka diiradda ku saaran dhegeystayaal taarikhda waxay ku beegantahay toddoba iyo labaatanka bisha janaad ee may sanadda labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal arrimaha xasaasi ah arrimaha markaasi ka taagan dhegeystayaal xaaladihii wadanka ugu dambeeyay ayaa barnaamijka ku maqli doontaan intuu hawada ku jiro waxaan markaasi nala socodsiin doonaan oo ah yuusuf bakad iyo sidoo kale mustacab ismaaciil adduunya bahraali ka noqdo qeybaha dambe dhegeystayaashan fursada u siin doonaa dhegeystayaal barnaamijka intuu hawada ku jirana dhegeystayaal qadka telefoonkan soo gelin doonaa ustaad baraa jaamacadeed dhegeystayaal iyo weliba nin markaasi ku taqasay arrimaha gobolka waqooyi bari arrimo fara badanna wax badanaan ka ogaan doonaa kulan markaasi shalay allabari ah ka dhacay dhegeystayaal xaafadda oo dhankaas iyo safari park dhegeystayaal halkaas oo kasoo qeybgalay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa william ruto iyo weliba asxaabta dhanka siyaasadda iyo weliba culamaa udiin kala duwan ee dhanka markaasi kala duwan iskugu kala jiraan dhegeystayaal arrimahaasi ayaa maqli doontaan oo taasoo sanad weliba dhacdo laakiin marka hore dhegeystayaal iyo ogolada inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka waana bangiga oo dabcan waana isbitaalka caalamiga aqaan hospital lixdan iyo afar sano ayuu jirsada imikan isbitaalka xarunkiisa xaruntiisa dhexe waxay ku taallaa ay ku taallaa puntland dhegeystayaal waxaana bukaana bukaanjiifka iyo bukaan socodka ay dhammaan u qaabilaya iminkan wuxuu kusii kala fidaya wadamada kenya uganda tanzania aqaqaan dhegeystayaal iminkan waxaa ka goon sidii doorkiisa kaalintiisa uga qaadan lahaa ama uga ciyaari lahaa sidii bukaanada halkaas yimaada ay markaas u helayeen dabiib aada u wanaagsan mise caafimaad aada u wanaagsan ee takhasuskooda weliba dadka markaasi goonida u ah specialist ayay markaas u kaashanayaan ama isla kaashanayaan si bukaankaasi xaaladiisa caafimaad wax looga qaban lahaa waxaa halkaasi ku sugan afar iyo labaatanka saac boqol iyo labaatan oo specialist ah oo markaasi doonaya in qofka bukaanka xanuunada markaasi kala duwan ay daashadeen in ay markaasi ka xaliyaan kadibna isla egaan halka markaasi munaasab ku ah qofka bukaanka haddaba waxaa markaasi ka xanuunada kala duwan sida kinecologiska ee habeenka waxaa sidoo kale kamid a xanuunada markaasi kansarka xanuunada markaasi keliya xanuunka xanuunada waxaa kamid a macaanka xanuunada sidoo kale qaliinka u baahan kuwa markaasi maskaxda qaliinka xanuunada markaas e n t ga xanuunada markaasi ilkaha ee dental services dhegeystayaal iyo sidoo kale waxaa kamid a xanuunada markaasi maqaarka xanuun weliba oo qof markaas ula daashanaya in badana dhibaatada dadka ay ku qabeen safaro kala duwan u galayeen sidoo kale socdaalo fara badan wadamo kale u tagayeen iminkan xaafadii siriya sidoo kale xarun lagaga furay dhegeystayaal ee aqaqaan hospital isli outreach medical center ah waxaana markaasi qofka bukaanka xaaladihiisa si dhow loola socon karaya dhegeystayaal ama loo si dhow markaasi ay iskala kaashanayaan dhakhaatiirta ee kuwa markaasi takhasuska markaasi goolida leh afar iyo labaatanka saac halkaas ay ku heli kartaa dhegeystayaal waxaana markaasi qofka bukaanka ah markaasi la marin doonaa shaybaaradii casriga ugu dambeeya iyadoo markaasi in kooban waqti yar oo koobanna markaas lagu soo saaray shaybaarka waxaa sidoo kale qofka lagu ogaanaa mashiinada casrigii ugu dambeeya teknolojiyada qofka markii la geliyo kusoo saaraya xanuunka qofka bukaanka halka markaas uu ka ildaran yahay yaa sidoo kale farmashiyadii daawooyinkii ugu dambeeya casriga ay ku jiraan halkaasi wax waliba ay halkaasi ka heli kartaa maanta fursadaasi ayay haysataa dhegeystayaal oad ku booqan karto aqaqaan hosbital ee xaafadda isli isli outreach medical center waxaana markaasi ku taala california center waxay ku dhegantahay k f c wadada markaasi dheere general wayrungi dhegeystayaal isli iminkan xaafadeeda ayaa gaari kartaa boqon kartaa adigoo markaasi socod fara badan iyo sidoo kale mashquul iyo cararis zaxmad fara badan aysan gelaynin ayaa maanta waxaan ku leenahay booqo xaafadii suley dhegeystayaal wixii macluumaada faahfaahina haddaad u baahan tahay inaad markaasi ballan qabsato dhakhtarka waxaan ku leenahay lambarkan ayaa la xiriiri kartaa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed ayaa markaasi kala xiriir kartaa dhegeystayaal haddaba mar kale kugu celi waan kugu celi waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed ayaad kala xiriiri kartaa dhegeystayaal maanta aqaan hosbitol aan kugu sii daro dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee airtel ma la socotaa iminkan markaasi ay ku leedahay war farxad leh in dhammaan dadka loo hayo war farxad leh ayaa airtel iminka ku keentay adeega xowliga dheer airtel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada foji oo aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya adeeg waa adeeg dhegeyste mid fudud oo si wanaagsan qofka uu isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qeybaha youtube-ka qeybaha markaasi facebooka instagram-ka telegramka whatsappka waxaasoo dhan iminkan dabcan kaama istaaga haddii markaasi aada haysato adeega markaasi four g ee shirkada isgaarsiinta airtel taasi ayaa markaasi macna iminka adiga kugu fadhida oo wax waliba halkaas si wacan markaas ugala socon karta una daawan karta muuqaaladaada aad markaas in badan aad xiisan jirtay oo haddii xitaa markaasi waqtiyada aad xitaa kaararka aad gashanayso mise waqtiyada dhaata aad gelinaysay weli qadka uu cariri kugu ahaa laakiin iminkan xawaare aada u dheer xawaaraha badan kaaga bedelay ee shirkada isgaarsiinta airtel ee ku keenta dhegeystayaal dhegeysa maanta ku biri qadka telefoonka casriga airtel tiglaanta kugu dhawaan airtel soona qabso lafta airtel oo markaasi foji iska hubi in airtel foji aada wadato uu telefoonka markaasi kugu jiro xusno waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel internetka airtel fuji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad ka daawato waxyaalo aada u tiro badan sida in markaas inaad daawato qofka xirfadaha inuu ka barto ama xirfado fara badan oo kaga daawan karo qaybta youtube-ka halkaasoo cashiro kaga baran karo sida weliba in karista ah qaabka cunada loo kariya qaab cunto dhadhan ood karan karto qaab cunto markaas qiimo badan aad u karan karto qaab cunto sidii laiskugu daray iyo weliba cuntada nuurkeeda baxay xitaa aad markaas u karsan karto waxaa sidoo kale kamid qofka uu ka baran kara hablaha markaas isqurxinta cilaansaarka isqurxinta gabdhaha bidhaantooda ina markaas qaarkood ay qofka kale bidhaantiisa ay soo saari karaan dhegeystayaal ayaa sidoo kale qofka ka baran karaa adigoo markaasi meelo fara badan aadaadin training fara badan aada aadin laakiin gurigaada ay wax balba kaga baran kartaa dhegeystay maanta telefoonkaasi oo keliya ayaa kuu cilay weliba qadka xabaariisku uu aadka u sareeyo wax badan markaasi aad ka baran karto oo markaas ciil uusan kagu deelaynin dhegeystay harqaanka sidoo kale aad ku baran kartaa maanta waxaan kuleenahay ka faydayso shirkada isgaarsiinta airtel wartada markaasi dahabiga imika inay ku keentay oo lagu leeyahay dhegeysta airtel markaad geliso banalka mise dhaatada mise internetka markaad geliso waxaa markaas laga yaabaa inuu ku hayo in waqti ah laga yaaba isbuucii ama laba isbuuc inuu markaas ku hayo wixii maanta aad gelaysay adigoo wax walba aad ku daawan karto wax walba halkaas kagala socon karto dhegeyste haddaba maanta dhegeysa sidee markaas uga faideysanaysaa dhegeysta koormaad si qofka uga faideysan karaa waa markuu qofka leeyahay telefoon telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone-ka ah xelqadka wanaagsan ee airtel dhegeystayaal dhamaan ana ka faaisanay fursadahaasi shirkada ee markaas airtel iminka inoo keenta dib aan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka idaacadda star fm codso gobolka waqooyi bari ayaa dhageysanaysaan saaxiibayaal waxaa markaas iminkan saaka diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa arrimaha ku saabsan ee shalay markaasi wadanka ka dhacday kulan markaas alibari oo waa kulan allabari ah oo markaasi siyaasiyiinta kala duwan ee dalka kasoo qaybgaleen uu hogaaminaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto iyo xubnaha kale markaasi siyaasadda iyo kuwa dowladaha dhegeystayaal sida markaasi hay-adaha maxkamadaha hay-adaha markaasi dhinaca baarlamaanka ee gulaha sanadka golaha baarlamaanka ee sidoo kale hay-adaha markaasi sharciga iyo weliba kuwa markaasi daacudso oegida dembiyada waxaasoo dhan ayay markaasi shalay halkaas iskugu tegeen iyadoo xubnaha markaasi qeybaha markaasi bulshadana halkaas laga qeybgelay kulankii shalay safari park oo aana kulan markaasi allabari ah cibaado ah laisku cafinaya dhegeystayaal waxaana markaasi kasoo qeybgaleen xubnaha markaasi dhinacyada faraha badan taawanaya sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto oo asaga markaasi hadal markaasi cafis ah jeediyey wuxuuna markaasi dadka markaasi ka codsaday cafiskaasi in cidda markaasi diiranaanta uu ku saareeyo sidii markaasi iscafinta iyo weliba dhanka doorashada uu asaga kaalintiisa ama doodiisa uu ku saareeyay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa sheegay inuu markaasi uu aada u kalsoon yahay in doorashada guud ee sanadka kenya ama sanadka markaasi bisha sideedaad ee labada kun sanadkan aynu ku guda jirno ay markaasi ka dhici doonto ay noqon doonto mid markaasi nabad xor iyo xalaal ah waa siduu asaga hadalku dhigee waxaana hadalkaasi ay imaanayeen kulankii shalaale bariga ahaa taasoo oo daba soctay waxaanuu sheegay in isaga iyo weliba xulafadiisa ay ka go-an tahay kashaqaynta ammaanka ka hor doorashada inta markaasi lagu guda jiro iliba markaa laga gudbo kadib william ruto ayaa markaasi musharax madaxweyne isbahaysiga iyo azmiyo la umoja odinga waa tartanka u kala dhexeeyo oo ku buuriyay in isagana markaas uu xaqiijintaasi siinayo kenyaanka ama uu xaqiijinayo waxaana ruto xusay in doorashada ay tahay xilli ay dadweynaha fursad u helaan in ay soo doortaan madax qof madax markaas u adeegta sidaa awgeedna aan markaas loo arkin arrin markaas geeri iyo nolol u kala dhexayso haddii doorashada markaasi ay bixi weyso ama doorashada haddii ay wakhtigaasi sidaa ku kala baxdo taasi oo markaas ula jeeday in cid weliba noloshiisa halkaas ay kasii ambaqaadayso oo laakiin aysan ku xirnan oo keliya in xilka qofka shakhsiga uu qabto william ruto iyo dhanka kale cid kasta oo markaas u gafay weejistay inuu cafiyo waxaana sidoo kale arrimaha dhanka kuwa weliba dhanka siyaasadda ka faalooda shalay tilmaamayeen in hadalka markaasi madaxweynaha uu aada u qeyraysanaa sidoo kale waa madaxweyne ku-xigeenka uu aad u u qeyraysnaa sidoo kalena wuu soo xiginaya arrimaha markaas sharciga arrimaha markaas ku xiga biboleka waxyaalaha markaas uu qoraya cafiska ku saabsan waxaana markaas diiranaantiisa ay saaraysay dhanka madaxweynaha dalka uhuru kenyato in badan markaas isqabqabsi dhexdooda ka dhex jiray tan iyo labada kun sideed iyo tobankii heshiiskii markaasi dhexmaray ee gacan qabsiga ama gacan heshiiskii raila odinga iyo dabcan iyo madaxweynaha dalka dhexmaray sidii markaasi hanaanka heshiisyadaasi ay ku khutamaysay ama kaga hadlayeen sidii horumar lagu gaarsiin lahaa geedi socodka siyaasadeed ee wadanka iyo weliba arrimaha markaasi u baahan in wadanka iyo ciddii hogaamin lahayd in loo helo william ruto ayaa waxa uu kulanka allabariga shalay markaasi ka qartay in maamulka jubilee uu ka gaabiyey fulinta dhammaan riyooyinkii shacabka ay markaasi aada u danaynayeen laakiin uu asaga sheegaya in hurmuudka tillaabadaasi iyo kaalintaasu doonayo in uu asaga halkaasi kasii ambaqaado sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa cafid weydiistay hogaamiyaha wadanka uhuru kenyatta oo muddo dheer markaasi khilaafkooda ka dhexeeya ilaa heer markaasi kala tegitaan iyo weliba kala xulafaysi ay ka gaareen dhanka siyaasadda waxaana markaasi ugu badnaa xubnihii ka tegeen dhanka xisbiga jubilee dhanka markaas ugu janjeeraan oo madaxweyne ku-xigeenka weliba asaga xulafo iminka ay la noqdeen sidoo kale isbahaysi ay la noqdeen dhanka u d a dhegeyster waxa uu nabad markaasi caafimaad markii dambe u rajeeyay madaxweynaha taasoo ka codsaday in madaxweynaha uu nolol fiican markaas kusii noolaan doono cafisna markaasi ay u bannaan tahay ama markaas inuu cafinayo dhegeystayaal waa siduu markaas madaxweyne ku-xigeenka william ruto u dhigayo ama uu hadalkaasi kulanka shalay uu ka jeediyey kulanka sidoo kale shalay muusan kasoo qaybgelin raila odinga laakiin waxaa markaasi ka hadashay goobta ayadana soo dhanabeeyey inkastoo laakiin qeybta markaasi protocolka aysan ku jirin maada karowa laakiin waxaa markaasi ku qarnaa qaabka markaasi jadwalka iyo hanaanka markaasi loo dejiyey in markaas uu ka hadlo raila odinga laakiin kulankaas isaga kumausan hadlin uu markaas muusan joogin laakiin waxaa markaas wakiil oga ahayd gabadha markaasi uu madaxweyne ku-xigeen ka dhiganayo doorashadiisa ee sanadka labada kun labaiy labaatanka gabadha maada karuwa lagu magacaabo maada karuwa waxa ay markaasi ku-xigeenka iyadoo markaas hadal kooban jeedisay inkastoo laakiin qaabka hadalkaas aysan ku jirin laakiin waxay markaasi geeska gelisay dhanka madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka ku-xigeenka musharaxa madaxweyne ku-xigeenka azimiyo laumoja waa azimiyo maada karuwa ayaa markaasi matalaysa raila odinga sheegtana in kenyaanka ama kenya ay markaasi u codaynta waa dabcan ay codaynta nabad ah ka dhici doonto oo markaasi tirada lagu kala wareegi doono si markaasi dhib la-aan ah waa sida iyada hadalka u dhigtee maada karuwa ayaa siyaasiyiinta ka codsatay inay markaasi hadaladooda aada markaasi ugu firsadaan markaay u ololeynayaan balse markii goobaha waqtiyadan oo kale loo imaado in ay markaasi dad qiiraysan iska dhigayaan mise dad markaasi wanaagsan iska dhigayaan inkastoo laakiin sida markaasi macno fara badan ay shalay markaas u yeelaysay hadaladeeda waxa ay soo jeedisay in afkaar markaas lagu tartamo oo aysan markaasi aflagaadaynin waa siday hadalka udhigaysay shalay sidoo kale waxay markaasi ku baaqday in laisdejiyo xiisadaha siyaasadeed oo taasi oo bedelkeeda isdhexgal la sameeyo madaxa cadaalada dalka mada kome oo dhankeeda markaasi ku duceysay in doorashada ay noqoto mid nabad ah ayaa shacabka ku burisay inay xoojiyaan midnimadooda oo aynan markaasi codaynin dabcan siyaasadeed ama dhanka siyaasadda aysan ku kala qaybsanin taasoo in badan waqti fara badan wadanka markaasi ku taagneed dhegeystayaal ma aha mid markaas iminkan bilaabanayso waxaa arrintan markaas in muddoa soo jiitamaysay kalena ceebta kala fogaanta wadanka markaasi ka dhex taagneed dhegeystayaal ustaad mundiid ayaan dhegeystayaal qadka soo gelin doonaa marka kadib ee sagaalka subaxnimo waxaana markaasi wax badan ka weydiin doonaa bal arrimahaasi iyo kulankii shalay waxyaalaha sida jawigu u ahaa waxyaalaha markaas isbedelka waxaa markaasi sanadahana ay kaga duwan tahay kuwii hore ama sanadkan uu kaga duwan yahay sanadkii hore dhegeystayaal tan iminkan waxaa markaas aadka loo soo hadalinayo weliba aadka markaas looga hadalhayo wadanka arrimaha ku saabsan doorashada iyo waxyaalaha markaasi ka dhici doonood wadanka sidii markaasi cid weliba kaalinteeda doorkeeda ay uga qaadan lahayd ogana ciyaari lahayd sidii markaasi wadanka xasiloonidiisa ay usii jiri lahayd looguna markaasi barwaaqo cid weliba oga gaari lahayd dhegeystayaal iyadoo taasi ay iminkan ay ka duulayaan keentana markaas in alla bariga waqtigana oo kale kusoo hagaagto iyadoo waqtiga doorashada ay ka harsan tahay laba bilood oo keliya dhegeystayaal taasoo loo mudlansan yahay mise loo kulansan yahay bisha sideedaad dabcan taariikhda markay ku beegan tahay sagaalkeeda sida markaas imika sida dastuurka iyo weliba guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay markaas horaanba shaaciyeen waa maalin talaada ah dhegeystayaal inkastoo wakti yar oo kooban ay keliya ka soo hartay ilaa iyo toddobaatan iyo afar maalmood ee iminka la xisaabtamaya ama cid weliba ay ku xisaabtamaysaa talow doorashadaas yaa kusoo bixi doona madaxweyne uhuru madaxweyne ku-xigeenka dalka william rutom yaa kusoo bixi doonaa mise waxaa kusoo bixi doonaa raila omolo odinga inkastoo laakiin weli ay arinta ay iminkan adag tahay laakiin taasi iminkan diyaaradda saaka kuma saarayno laakiin muscabo waxaa markaas shalay sida la socotay warbaahinada iyo sidoo kale wargeysyada idaacadaha waxaa markaas aada loo hadalahayay arrimaha ku saabsan iscafinta oo shalay markaasi kulankaas safari park ka dhacday iyadoo sanad weliba ay dhacdo laakiin markaa fiiriso madaxweyne ku-xigeenka asaga wuxuu dalbanaya shalay in markaas asaga uu weliba asagoo matalaya asxaabtiisa asagaba inay markaasi ay ka fogaan doonaan wax naceeb ah wax kala fogaansho ah iyo sidoo kale wax markaas caay ah iyo wax markaas hawada isku maray ama wax markaas qof qof kale lagu direeyo kulankaas shalay laakiin maanta dabcan kulamo kalaa sii dhici doonaa meelo kalea la tegi doonaa talow sheekada weli sii socon doontaa asaga inkastoo u sheegay in cafis uu dalbanayo asxaabta cid weliba markaas u gafay waxaana markaas uula jeeday si dadbana markaas farta ugu fiiqay weliba toosna ugu sheegay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo markaasi mugdi mugdi fara badan ka dhexeeyey asaga waqtiyadii muddooyinkai u dambeysay tan iyo heshiiskii labada kun iyo sideed iyo tobankii dhexmartay raila odinga iyo madaxweynaha uhuru kenyatta
yuusuf dabcan subax wanaagsan horta dhegeystayaasha leeyahay marka ugu hore saa sheegtay waxaan political language waxa laya jiro waana arki doontaa maanta ugu soo horeyso dabcan siyaasiyiinta waxay ku kala sugnaanayaan william ruto ma aqaano meeshuu aadi doono laakiin raila waxaan filaya inuu ku sugan yahay dhankaasi iyo ku sugnaan doono western madakaru ayadan ay aadi doonta nakuru marka yuusuf dabcan waxaa dhacday shalay william ruto markuu ka baxay halkaasi uu ka tegey mombasa ayuu tegey likoni ayuu markaasi iyo saan filayo meesha kale ee maxamed cali uu ka yahay mpiga nyaali ayuu markaasi joogay marka waxaa dhacday in isagana uu halkaasi arrimo siyaasad markiiba uu soo hadal qaaday waxyaabaha uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah uu yidhi waxaan weecin doonaa mashaariicda iyo weliba sharciyo inta xukuumadii madaxweyne uhuru kenyatta uu ka dhaqangeliya oo ka mid ahayd port maxaa kenya port authority waxyaaba lamid a ayaan isbedel ku samayn doona waxyaaba lamid a ayuu halkaasi ka sameeyey raila odinga walowsan uu kasoo qaybgelin xafladda uu lagu matalayay isagana wuxuu ku sugnaa dhankaasi iyo v dabcan wuxuu ku sugnaa busiya sidaan filayo xadka marka wuxuu sheegay isagana ruto ayuu haystay oo wuxuu ku eedeynayay arrinta la xiriirta dhulka mombasa si toosan u kabanaya yuusuf marka waa iska political language waxan laakiin halkaas isaga raila kuma sugnan laakiin haddii uu ka qaybgeli lahaa mise kulankaasi shalay uu joogi lahaa waxaa laga yaabaa in wax markaas uu ka baran lahaa mise uu ka dhadhansan lahaa sida hadda ruto sheegay laakiin dabcan qofka shalay asagu ku eedeynaya raila odinga dhanka dhulkaasi waxaan filaya inay tahay taita tafeta dabcan ay taa filaya dhulkaas in lagu haysto william ruto weliba dhul aada u weyn waaye laba kun iyo afar boqol hektar waaye aada iyo aad laakiin kulanka shalay markuu tegey madaxweyne ku-xigeenka asaga cid markaas uu soo hadal qaada ma ahayn laakiin wuxuu u sheegay keliya in waxyaala bedel isbedel ah ama reform in wax ku samayn doono isbedel xoogan uu ku samayn doono laakiin sida hadda raa'ila oo kale caadi u ahayd weerarada isku qaadayay arrimahaasi weli way soo bixi doonaa laakiin asaga shalay wuxuu keliya markaasu leeyahay wuxuu hadalka markaasuu ka hoos bixa leeyahay dadka qaar ee aad u falanqeynaya leeyahay madaxweyne ku-xigeenka siduu asaga uu damiin ugu noqon karaa asxaabta xulafadiisa ilaa meelo kala doonay ka hadli karaan qof kale taageeri karaan qof kale markaas geli karaan qof kale cayin karaan wax walba ka hadli karaan marka asaga damiin ma ka noqon karaa mid markaas la isweydiinaya asaga shalay wuxuu sheegay asaga asaga ka go asaga ka madaxweyne ku-xigeen ahaan iyo xulafadiisa dhanka siyaasadda asaga markaasi taabacsan in markaas raaligelin uu bixinayo sidoo kale arrimahan aysan dhicin halkana lagu duugi doono oo laga gudbi doono horta yuusuf waxaan saa ku leeyahay wargeyska xitaa markaa eegto daily nation maanta markuu headline ku qoray wuxuu yidhi ruto in yet another attack targeting uhurus project waad yet dabcan waa haddana waan sugayaa yacni yuusuf shalay markuu tegay halkaasi ayuu mar kale kaga hadlay marka waxaan wax dhammaanaya maahan way sii soconaysaa laakiin tan waxaa kaga duwan tahay tan tooska laisku galaayo laisku abaarayo qofka qof kale waxaa laga sheegay hadda sidoo kale arrintan faraha tooska laskula gelaayo caayadaas oo kaga dhacayso marka yuusufow horta shalay halkaasi arrimo badan ayaa ka dhacay waxyaaba badan oo xitaa markii la eegay jira ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa halkii madaxweyne uhuru kenyatta u fidhiyey ruto lama lama ma fariisin fadhin so- dabcan gabadha garsoorkaa fadhiday iyo waxaa iyo ninka markaasi eh, AG-ga aad iyo aad waa ayaa ninka AG-ga ayaa fadhiya tuna generalka Mhm.
ee waa xeerlaaliyaha guud dabcan ayaa fadhiyey marka eh, sanadihii hore markaa fiiriso Mhm.
een, meel walba ha noqoto ama xaflad ha noqoto ama meel markaasi qada sharaf ama iyo cashi sharaf wax- waxyaaba lamid ah Mhm.
lagu sameynayo Aad iyo aad.
madaxweyne uhuru kenyatta garabkiisa midig Mhm.
waxaa fadhiisan jiray william ruto aad iyo aad laakiin hadda waxaa moodaa in arrimihii kulli ay qasmeen Eh, marka waxaa hadda uu isaga miiskiisa la rabay inuu la fadhiistay ay leeyihiin sababta markaasi ka dambeysay in uu soo dhaweysto Mhm.
mada kaome iyo weliba eh, paul kihara ninka markaasi attorney generalka marka waxyaabaha sidoo kale la hadalhayay ay halkaasi ka mid ahayn yusuf isaga waxaa la fadhiisiyey miiska labadiis labada afhayeen oo isaga taageera afhayeenka baarlamaanka justin muturi Iyo Ken Lusaka.
dhigiisa eh, senadka Eh, iyaguna way hadleen goobta ay ka hadleen Mhm.
Eh, dabcan waxyaabaha ugu muhiimsana sidaa soo sheegtay ama messageka fariinta ama dhambaalka maalinkii shalaheed markaasi eh, loogu talagalay halkaasi waxay ahayd in markaasi nabadda laga Mhm.
hadlo Mhm.
william ruto isagana cafiska dabcan wuxuu weydiistay madaxweyne uhuru kenyatta Wi- raila odinga xitaa sister beba ayuu ku weydiistay cafiska sidoo kale shacabka kenyaanka dhammaantood ayuu weydiistay Aha.
eh, cafiska marka sidoo kale markaa fiiriso madaxweynaha uu hadlay isagana waxyaabaha uu ka hadlay halkaasi waxaa ka mid ahaa Mhm.
in uu sh- leeyahay qof walba oo markaasi laga guuleysta waa inuu ku qancaa doorashada Uu iyo aqbalaa.
natiijada. uu Mhm.
aqbalaa Mhm.
si lamid wuxuu leeyahay hal qof ayaa soo bixi doona Mhm.
ama ruto ha ahaado Mhm.
ama raila ha ahaado marka qofka kale waa inuu wuxuu leeyahay doorashada xigta uu sugaa oo 2027 ee sidoo kale arrinta kale la hadalha yuusuf halkaasi ka- qaybta keed waxaa ka mid ah raggii meeshaasi ka hadlay ee ah, hogaamiye diimeedka ahaa ee goobta ku sugnaa waxaa leeyahay waxyaabaha u weyn ee ka hadleen waa transition waa sidii si nabadda xilka loogu wareejin lahaa ee dabcan fariintoodana waxaan filayaa inay si toosa ugu socotay eh, madaxweyne uhuru kenyatta eh, sida ay sheegayaan eh, faranqiyaashu waxay leeyihiin a peaceful transition waxaa loo yaqaano ama si nabad ah in xilka loo wareejiyo doorashada kadib eh, ayay ka hadlayeen waxaa leeyahay dhammaantood waxyaabaha si ay ka hadleen waa in doorasho markay nabad ku dhacdo kadib si nabadadan xilka loo wareejiyo taasi oo Eh, fariinta oo madaxweyne uhuru kenyatta ku dabcan socoto isaga xitaa wuu qirtay madaxweynaha inuu xilka si fiican loo wareejin doono oo buuq iyo dhibaato aysan ka dhici doonin ciddii markaas kusoo baxdana la siin doono cid eh, dabcan si wax caadi ah loo wareejin doono sababta mataqaana yusuf aad iyo aad maalmo ka hor hogaamiyaha ama eh, hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Mhm.
aadan ducaale Mhm.
ayaa marar badan waxaa madaxweynaha ugu baaqiyay Mhm.
inuu magacaabo qofka isagu eh, u xil saarnaanaya eh, waxaa loo yaqaanaa transitionka ama xil wareejinta Aad waxaa iyo dhacda in madaxweynaha markii uu guuleysto Mhm.
kana xafiiska uu kasii tegayo in guddi loo xil saaro laakiin qof ayaa u weyn Aad iyo qofkaasi oo mar walba ka shaqeeya sidii si nabada xilka loo kala wareejin lahaa marka aadan bare wuxuu leeyahay mar wa- marar badan gaars ayuu ka hadlay sidoo kale xaflado kale ayuu ka hadlay wuxuu ugu baaqaa madaxweynaha inuu qofkaasi soo magacaaba Mhm.
waxaana laakiin u jawaabay eh, xildhibaanada markaasi taageersan madaxweyne uhuru kenyatta oo sheegay in markaasi eh, qofka ay madaxweynaha ay la jirto qofku soo magacaabayo Mhm.
iyo waqtiga uu soo magacaabayo laakiinse aan loo meerinaynin eh, xilliga uu wax soo magacaabayo aad iyo aad.
marka yuusuf arrimaha sidoo kale waxaa xusid mudnaa maalinkii shalaheed inaad xafladaasi haddii aad la socotay yuusuf Mhm.
walow eh, ay so- xilligii ay socotay marka barnaamij ku jirna ahayd Mhm.
Eh, waxaa dhacday in xildhibaanada labada garab ee azimiyo iyo kala taageersan dhammaan ku wada kenya sugnayeen kwanza ay ku sugnaayeen Aad iyo weliba aad.
halkaasi eh, waxaa moodaa in ay wax eh, maxaa heesna ma dhihi karo waxyaaba ma- maarataye eh, shacir kwaya kwaya kwaya Eh, eh, ama shacira Aad ay iyo halkaasi kusoo bandhigeen Mhm.
iyagoo wada jira weliba marka waxaa lagu leeyahay dabcan eh, maalinka shireed tallaabooyinka iyo weliba markaad si wanaagsan loo eego eh, waxyaabihi halkaasi ka dhacay wadajir ayaa muujinaysay laakiinse halkaasi ma kusii taagnaan doontaa iyo weliba ma kusii socon doontaa waa su-aalaha la isweydiinayo yuusufow Een, muscabow mu- mar weliba ay imaato dhanka siyaasadda marar qaar waxaa u malaysaa in waxyaalaha markaas in badan aan ka hadalno dadka siyaasiyiinta shaleed markaad arkaysay xildhibaanada ee dhanka garabyada dhinacyada kala duwan kala taabacsan kala taageersan inay halkaas ay- dhammaan ay ku wada sugnaayeen weliba ay qaadayeen waxyaalaha ay ayaga soo diyaariyeen een, sidoo kalena ay ku heesaayeen dabcan een, halkaas miiskay wada saarnaayeen ama dhammaan mikrofoonkaay ku wada qaylinayeen Mhm.
Een, markii arrintaas ay soo baxdana goobaha kala duwan la aadana mise baarlamaanka la aadana waa mid bay yihiin laakiin markii meelaha goobaha fagaaraha la tegana dadka ay qaab kale oola hadlaan marka dadka ma fahansano waxaa markaas ka dhexay siyaasiyiinta dabcan waa filaysaa een, mar aadan aadan bare waraysi aan la yeelanayo aad- een, muscab een, m- inta waraysiga ay bilaabeen waxaa soo waca nin siyaasi ah oo aad iskaga soo horjeedaan sah ninkaasay wada kaf- wada kaftamayeen Mhm.
markii k- meelaha goobaha la tegana waa isgelayaan aad iyo aad iyo aad marka marka waxaan dhahay waxaan ku weydiiyey aadan waxaan dhahay een, xildhibaan waxaan dhahay ninkan hadda aad wa- is- iswada hadlaysaan wada sheekeysanaysaan een, sum iska soo horjeedaan maxaa hadda maya waxaas u jirto dhe aniga Aso- siyaasiyiin saa u nahay saaxiibaan nahay waan wada sheekeysana waadan wada hadalnaa bu dhe Tusaale aan marka ku dadki siinaya.
ma fahansano dadka marka meesha dadka jihey siyaasiyiinta u jiheysiinayaan waa dadka dadkana ma fahansano arrintan kama dhadhacsano Eh, yusufow Aha.
mar waxaa jirta raila odinga ee jopadii diyaaradii u watay Aha.
ee, markaasi la weeraray markii la weeraray ninka lagu magacaabo oscar sudi Aad iyo oo aad.
isagu ah garabka ruto si aadna noogu soo horjeeda mar walbana markaasi caayda ugu hore Mhm.
raila asaga la beegsado Aha.
wuxuu yidhi waa si- ayaa- aniga ayaa wuxuu dhahay raila marka u hore aad iyo aniga ayaan oga tacsiiya u dhahay micnaha waxa ku dhacay aad aad iyo aad waxaan wuxuu dhahay baab waaweyn oo aa og tahay sida isku yihiin Aha.
waxaan wuxuu dhahay juneed oo asana kasii daran Aha.
marka raggan kullina wuxuu yidhi asaga afkiis ka sheegay Aha.
waa rag waxyaaba badan naga dhexeeyaan waataa dhegeysan barnaamijka maanta waxaan uga hadlaynaa arrimaha ku saabsan eh, waa kulan shalay ka dhacay halka loo yaqaano safari park kaasi oo la sheegay inuu ahaa amaba ahaaba eh, mid duca qaran ah oo markaasi national prayer meeting loo yaqaano waxaana la qabtaa markaasi in muddo ah kadib ama sanad walbaba la qabta dhegeystayaal eh, s- hogaamiyaasha ugu soo sare dalka ayaana kasoo qaybgala halkaasi oona sheegnay in madaxweyne uhuru kenyatta uu hogaaminayey xafladaasi maalinkii shalay subaxii ka badcday magaalada nairobi laakiinse arrimo dhowra ayaanu markaasi ku hoos duugnaa aanu ku falanqeynayna ogana hadlayna dhegeystayaal inagoo daqiiqadaha soo socdan sawirka guud ee wixii halkaasi shalay ka socday aan heli doono Eh, balse eh, haddii aan markaasi eegno arrimihii ugu muhiimsanaa maalinkii shalayheed waa in mm, ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto uu isagu ugu baaqay sidoo kalena ka dalbaday madaxweynaha iyo weliba raila odinga iyo guud ahaan shi- shacabka kenyaanka ah in ay cafiyaan haddii ay markaasi eh, waxyaaba is- waa haddii uu eh, noqday amaba wax- tallaabooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ama sanadihii lasoo dhaafayba ay ahaayeen kuwa aan iswaafaqsaneen iyo sidoo kale haddii uu s- jiro qof wax u qabo wuxuu yidhi waa in liicafiya Eh, madaxweynaha ayaa sidoo kale isna halkaasi ka hadlay eh, waxaana uu ugu baaqay dhammaan eh, dadka iska soo horjeeda amaba kooxaha iska soo horjeeda ee ku loolamaya doorashada madaxtinimada inay muujiyaan eh, samir iyo weliba dulqaad iyo weliba nabadgelyadana ka shaqeeyaan maada karua oo iyadana halkaasi ka hadashay waa ku-xigeenka raila odingae waxay sheegtay in laiska ilaaliyo waxa loo yaqaana hypocracy ama munaafaqnimada islamarkaana dadka tallaabadooda siyaasiyiinta iyo weliba hadalkooda ay iswaafaqaan laakiinse aan afka markaasi eh, ay noqonin amaba uu noqonin eh, shabeelka m- markaasi wata maqaarka eh, l- arayga dhegeystayaal Eh, sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay labada fayeen ee baarlamaanka eh, madaxa cadaaladda ayaa halkaasi ka hadashay dhammaantood eh, masajka amaba dhambaalka ugu weyn ee halkaasi looga hadlay ayaa ahaa in nabadgelyada iyo nabadda laga shaqeeya dhegeystayaal iyo sidoo kale sidii wada noolaansho iyo weliba eh, doorashada natiijada kasoo baxda eh, bisha sideedaad loogu wada qanci lahaa dalkana horey loogu sii ambaqaadi lahaa horumarkiisa waa masajka ugu weyn maadaama ay sheegeen ayna tahayba sidoo kale in kulan mid la- midkan la mid ah uusan dhici doonin ilama sanadka xiga iyo wixii ka dambeeya amaba doorashada ka hor uu yaha- uu ahaanayay kii ugu dambeeyey halkaasi arrimo dhowr ayaa sidoo kale looga hadlay dhegeystayaal ee kuwa culamaa udiinka ee halkaasi kasoo qaybgalay kuwa masiixiga iyo kuwa kaleba haddii ahaan lahaayeen waxay iyaguna halkaasi oga hadleen arrinta nabadda iyo si, si wanaagsan oo nabdoon xilka loo kala wareejin lahaa madaxweynaha isagana waxa uu caddeeyey sidoo kalena uu si bareer u sheegay inuu xilka si nabadoona uu ku wareejin doono waa marka muddadiisa ay dhammaato bilaha u harsan labada bilood iyo waxa ka yar ee u harsan arrimahaasi oo dhan ayaa markaasi halkaa uga hadlayna dhegeystayaal ee waxaan idinku wareejin doonaa yuusuf bakad oo imika ee waraysi kooban la yeelan doona ustaad bundiid oo aad wada garanaysaan oo isagu halkaasi ku sugnaa xafladda maalinkii shalay heed sidoo kalena eh, s- jawiga guud iyo weliba sawir guud naga siin doono eh, sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale muhiimadda iyo ahmiyadda ay xafladani u leedahay dalka iyo weliba waxyaabaha ay uga duwaneed xafladihii hore ee dalka ka dhacayay ee la midka ahaa kuwan oo kale ee loo yaqaana national prayers breakfast dhegeystayaal dhankaasi yuusuf bakad ayaa markaasi qeybaha kale ee barnaamijka aan idinku wareejinaya
waa tahay muscab aad wad umaasan tahay dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal Een, sidaanba sheegnay horaan iminkan waxaa qadka telefoonka ku jira dhegeystayaal docor stad bundid dhegeystayaal oo shalay isaga markaasi kulankii allabariga ah kaga qayb galay kulanka safari park ee halkaas ay hogaamiyaasha ku ugu sarsare wadanka kaga soo qayb galeen dhegeystayaal qadka telefoonka ku jira ustaade waan ku salaamayaa marka hore subax wanaagsan bal shalay kulankii waa la socotay bal jawiga shalay kulankii allabariga ahaa ee safari park nooga warbixi
subax wanaagsan waa ku dhowahay barnaamijka saaxiibow munaasabadda waxay ahayd ducada qaran ee sagaal iyo tobnaad tan iyo asaaskeedii oo laga soo bilaabayay sanadii two thousand three labada kun iyo saddexdii yacnaha sanad weliba hal dharaar ayaa loo khasisay oo lagu magacaabay duco qaran waa waana wax lagu faano in waddanka iyaga uu diimaha ictiraafo si isula siman waxaa dacwad loo fadiyay dhammaan matalaada diimaha kala duwan ee madaahibta sida katholiga oo uu matalayay archbishop anthony muheria oo wax badan isla soo shaqaynay iyo evangelicalka waxaa matalayay bishop dr david oginde madhabta s d a oo ayaguna ka yara durugsan madaahibta kale kaniisadaas church s d a la yidhaahona waxaa matalaya reverend dr jeremy marambi oo iyaag fadhiyey iyo madhabta kale oo anglicanka la yidhaaha waxaa matalaya archbishop dr jackson olesapit iyo hindu council majliska hindooska ay matalaysa gabadha la yidhaahdo sujata kotamraju iyo muslimiinta oo uu matalaya ninkan birta gadaasheeda kaala soo hadlayo dabcan waxaa ula jeeda ustaad bundid doctor bundid waa sidaas waay aad iyo aad shukran waan ku faanay waan kugu faanayna anagana shukran baaraka allahu fiikum
aad baad umahadsan tahay bal horta muhiimadda sidee ee u leedahay in sanad weliba kulan allabariga ah maxayse kaga duunatay shalay kulamadii hore ee allabariga ahaa
waa muhiimadda aada u saxsan aragtidayda waa la isku aragti duwanaan karaa kumana malaynayo dadka inay isku waafaqayeen hal shay aad iyo aad qorigaad qaadaba nin baa kula haysta haye oo fikraddii aada sheegtaba waa lagaa hor imaanaya haddaad tiraa ilaahan caabudna kuwaa kule maya nebi maxamed hadduu soo baxo waa ka nebiga la yiraa mid baa kuwi ma aha marka adduunkan in smoothness lagu moodo lagama yaabo fadhigii shalay aan fadhinay een meeshaan fadhinay aan la barinayn waxaa dhici karta dad inay canka tuuraayeen marka in sanad waliba aan alla barino khaasatan wixii la isugu imaanaya haddii ay tahay war hooye aan eebagu noqono oon isu dhii aan ilaahay isu dhiibno oon waddankayaga ugu mahadinno waa siday muhiim u ahayd oo kale in dhowr caruur ah oo isku hooye eese kale itijaahye ay isugu imaanayeen xanaanaynta hooyadood iyo hadday bukootana ay ku waliba uu meel ka mida badankeedii gacanta saarayay oo uu ku ooyayay waa hooyaday waa hooyaday halkana xanuuni uma kale ahaan sidaas oo kale ducadii shalayto iyo tii sanadkii hore een ku qabanay gudaha baarlamaanka wax sidaas kuma ay kala duwaneen laakiinse tacfiirka tacfiirka impactka ayaa kala kululaa waa kii aad arkaysay in madaxweyne ku-xigihii uu raaligeliyey madaxweynihii cafisna uu weydiistay xaalan meesha iidaheed aad iyo aad markii uu dhalaalay oo wadaadihii afartii gees ay ka mareen
aad iyo aad aad baad umahadsan tahay ustaade maxay tahay sababta loo hadalhayay amase loo soo hadal qaadayay shalay doorashada iyo iscafiska
mixwarka hadaladii wadaadaha waxaa wuxuu ku warwareegsanayay doorasho iyo buuqeeda ayadoo mar hore wadanka looga bartay ismaandhaafiyo iyo car iyo wir iyo indhaguduudin iyo caantuur marka waxaan ku qasbaneen in mowqifyadii aan dejinno ninba sidii uu hadli karay
aad iyo aad marka car iyo wir baa wadanka markaa ka taagneed shalay idinka khudbadihii iyo cibaadadii waxyaalihii aad jeediseen ayaa qof waliba programkiisa markaa bedeshay saasaan filayaa aad iyo aad fariin fariinta ay dirayeen adiga ka ustaad doctor bundiid ahaan halkaas waa ku sugnayd maxaa kaaga baxay oo ka dhadhansatay
wallaahi horta siyaasiyiin badan oo aada u badan oo goobtaas fari park soo xaadireen aan isla quraacanayni waxaa ka muuqatay in aan inay ku ta'atureen khudbooyinkii iyo ducooyinkii halkaasi aynu kasoo jeedinay axsaab fara badan ayaa kasoo qayb galay thiimka thiimka waa wuxuu huubsanaa jawi guud oo ma markaan markaan soo dareerayna gacmaha ayaa la is haystay farxaduna cerkaas ayay isku shareeraysay annagii oo wadaadihii ahna dad aada u tiro badan ayaa inagu soo xoomayeen oo shafka ina saarayeen oo cerkaas inala aadayeen aniguna aan kula hadlayo waxaan ku qaylinaya war meesha feere kumaba hayo i tartiiba kala dhataalina aad iyo aad marka taasaad ku garan kartaa dadka inay wax meesha kala laabanayeen
ustaade aad baad u bahadsan tahay maxaad fariin u dirleed dadka ku dhegeysanayaan wallahi waktigii laisku qaqaylinaya lama joogo khaasatan dadka muslimiinta ah dadka kale ay lamid yihiin inkasta wixii uu suuqa geysan lahaa masiiradii uu iibsan lahaa si wacan ha u iibsado xaq buu leeyahay xaq dimuqraadi laakiin silcadaydaa wanaagsan taadana ma wanaagsano meeshasa balaayada ka bilaabataa iyo ninkiiba buunshadiisa haastadi ee intaa lugta kaga dhufatay adigana doonaysa inaad wax karsato tiis inaad lugta ku sayrtay marka waxa la yidhaaho self discipline yaan ka hadalnay oo qofka inuu iska adkaado axwaashiisa uu ka adkaado hadalkiisa ay u dhowrsanadaan marka intaa unbaan fariintaas unbaan fari lahaa dadyowga aynu ka dhalanay iyo tan guud oo shacabka ah
doctor ustaad bundiid aad baan kuu salaamayaa waana mahadsantahay shukran waktiga kooban oo ana siisay adigoo mashquula cariiri ah shukran baaraka allahu fiik aad baad umahadsantahay mahadsanid waa doctor ustaad bundiid dhegeystayaal oo shalay kulankii safari park halkaasi ku sugnaa muscab waa maqlaysay dabcan waxyaalaha qaar oo meesha ka taagnaa oo sidoo kale iyagana doorkooda ka ciyaareen waa maqlaysay xuulaha car iyo wirir yaa awoodle iyo indhagudisi ayaa markaa ka taagan wadanka taasina wax ma ku socon kartaa waa su-aasha markaas aan ka dhex dhadhansan karno kasoo dhex saaran karnana dhegeysta qodobkeena doonta car iyo weer iyo indhagudisi dabcan ma lagu kala wadi karaa waa su-aasha meesha taalo yusufow dadka qaar iyaguna waxa ay hadal hayaan oo leeyihiin waa maxay sababta raila odinga uu u gambiyey shalay isan u imaan u imaan waxay barbardhigayaan william ruto waxaan xusuunahay habeenkii ka horeysay in william ruto uu joogay maqhribkii xitaa wuxuu ku sugnaa mombasa laakiin subaxiina wuu kasoo qaybgelay xafladda marka waxay leeyihiin william i mean raila odinga isagoo gobolka galbeedka ayuu joogay waa maxay sababta uusana qeyb uga soo noqon waayay halkaasi waa maxay waxyaabaha qarsoon ee halkaasi isagana uu dhabarka u aadiyay leeyihiin muscab cidliba horta markii qof kale qof kale uu kasoo xaadir waaya haddii shalay madaxweyne ku-xigeenka uu soo xaadir lahayn uu raila imaan lahaa waxyaalo kale ayaa lagu sifeen lahaa ama wax qof kale uu ku macnayn lahaa marka waa arrimo siyaasada qof waliba asaga meel kale wax ka arkaa laakiin laakiin sababta maxay tahay inkastoo horaan aada uga soo qayb geli jiray sidoo kalena meel waliba uu joogo uga imaan jiray raila odinga salay shalay maxaa markaas cariiri ku keenay waa ayadana waxyaalaha markaas isweydiinta mudan waxay taan ogsoonnahay raila odinga asagoo ku sugan maraykanka inuu kasoo qaybgalay xafladii aaskii kibaki safarmicnaha safarkiisa uu dhaxda ku joojiyey isagoo maraykan ku sugnaa xilligaasi oo ilaa iyo maalmo kale uu sii joogi lahaa halkaasi xitaa shirar iyo kulamo u qorsheysnaa uu baajiyey marka arrimahaasi oo dhan ayay marka maaragtay dadka isbarbardhigaan dadka su-aashaasi gelinaya dad su-aasha weydiinayo waxaa ka mid ah miguna miguna miguna miguna waad og tahay dabcan inuu hadda taageero william ruto waa fahansantaha yuusuf halkaasi uu joogaa laakiinse marar badan wuxuu sheegay in uu markaasi weligiis marar hore horte uu kasoo horjeedi jiray william ruto laakiin hadda wuxuu leeyahay haddii laisku kay garab dhigo william ruto iyo raila odinga qofka aan qaadanayo hadda waa william ruto marka waana sababta hadda isaga uu u horbilaabay dadka eedeynayo ka maqnaashaha reera odinga ee halkaasi aad aad aad baraha twitterka markaas ka taagneed looga hadalhayay sababta shalay uu gambiyey raila odinga ama halkaas uu soo xadir waayay muscab bal dhegeystayaasha qadadka telefoonada u firayna haddii ay si markaas uga soo qayb qaataan bal marka hore muscab iyo ogolo inaan soo qabto laba ka mid ah ama mid ka mid ah adeega qayb barnaamijka midda ugu hore waa shirkada isgaarsiinta airtel iminkan airtel waxay markaasi leedahay war farxad leh ayaa markaasi dhammaan loo hayaa macaamiisha kuwa markaasi adeega adeegsadaa war farxad leh airtel iminka ku keenay adeega xawliga dheer airtel haatan waxay sii xujinaysaa adeegyada foji oo aad ka helaysa ismaamalada kala duwanaya dalka adeega foji wuxuu ku siinaya adeegan dhegeystayo mid fudud si wanaysa qof waliba u isticmaali karo haddana markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka instagram-ka telegramka maa mid markaasi kaagoga kaana istaagaya haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhawaayo waayo mabaa mid markaas culeysa dhegeysta maanta ku bir khadka telefoonka casriga airtel tiglaanta kugu dhow airtel soona qabso labta airtel foji xasna waxaa markaasi lagaa doonaya in la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso ee shirkada isgaarsiinta airtel dhegeysalay foji xawaarihiiska aadka u sarreeya iminkan cid waliba laga doonaya inay qataan sida internetka airtel foji wuxuu markaasi kaa caawinaya in waxyaalo fara badan aad ka baran karto dhegeystayaal inaad markaas cunakarista isqurxinta iyo sidoo kale in harqaanka gabdhaha ay ka baran karaan iyo weeshaf sidoo kale wax waliba ay ka baran karaan sidoo kale waxay ka baran karaan cashirada iskuullada layliga ama casharada homeworka loo soo dhiibo caruurta sida daariista dugsiyada iskuullada halkaas ka muraajaceysan karaan qaybta youtube-ka hadday galaan dhegeystayaal halkaas sooqa xawaaro aad u dheer iyo qad markaas foji ay ka heli karaan dhegeystayaal dhegeyse goorma si wanaagsan markaas uga faaideysanaysa adeega foji waa markaan leedahay telefoon casri ah maantaba soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan ee atel si markaas duniyadan casriyooda aad oola jahan qaado dhegeysta maanta ballanteena ahaato shirkada isgaarsiinta ee atel dhegeysta ma la socotaa in markaan dunida ay markaas uu kusii fidayo dunida dhegeystayaal waana isbitaalka caalamiga aqaqaan hospital dhegeystayaal lixdan iyo afar sano ayuu jirsaday waana isbitaal markaas imikan kusii kala fida wadamada kenya uganda tanzania waxaana isbitaalka imikan lixdan iyo afar sano jirsigiisa oo imikan uu qaabilaya dhegeystayaal konton dabcan waa dhanka bukaan socodka bukaan jiifka dhegeystayaal si howlaha markaasi loo kala daburo dadka bukaanada dhegeystayaal fursadan ayaa markaas waxyaala fara badan qofka usoo korin karaysa fursadan ayaa markaas imikan ka go-an sida isbitaalka caalamiga isbitaalka markaasi qadiimiga isbitaalka markaas imikan kaalin weyn doorkiisa ka ciyaarayo dhanka bukaanada imikan waxaa uu talagalay ilaa iyo boqol iyo labaatan oo markaas specialist ah dhakhaatiirta gooniga dhakhaatiirta markaas xanuunada kala duwan ka takhasuseen sida xanuunada markaasi gynecologiska ee haweenka waa xanuunka haweenka dumarka iyo xanuunada markaasi kansarka xanuunka caruurta xanuunada markaasi sidoo kale xanuunada waxaa loo yaqaan kuwa kaadida xanuunada markaasi macaanka xanuunada markaasi qaliinka u baahan xanuunada markaas maskaxda qaliinka xanuunada markaas e n t-ga xanuunada ilkaha xanuunada markaas maqaarka xanuun weliba ee iminka shaybaarada waxyaalii casriga mashiinadii lagu baari lahaa iminkan xaadir lagugu yahay oo wax waliba in yaro waqti kooban markaas lagugu saaray ciddii markaas xanuun kala duwan lagu arkana waxaa markaasi loola tacaalaya wax sidoo kale ka go-aansanayaan ilaa iyo dhakhaatiir oo markaasi kuwa waliba takhasuskooda heer sare ay yihiin shan iyo afar ee markaasi ka qaybgalayaan saddex ka qaybgalayaan ma aha dhakhtarkii hal dhakhtar wax kugu qoray kadibna laga yaaba daawo qaldan inuu ku siitan waxaa kuu fadhiisanayaan dhakhaatiir kadibna go-aanka rasmiga iyo daawada rasmiga iyo weliba qaliinka rasmiga caadiga qofka ayaa marka durbada loogu sameynaa dhegeysa ogsoonow mala socota in xaafadda islii iminka lagaga furay islii outreach medical center aqaqaan xaafadda ayuu iminkan markaasi soo galay waxaana uu leeyahay dadka ayaa iminkan u danaynaynaa haddii markaasi safaro badan lacag fara badan qarashaad fara badan diyaarado fara badan raaci jirtay iminkan xaafadda islii soo booqo jawi degan ayaad gelaysaa sidoo kalena jahwareer iyo weliba saxmad fara badan ma geli doontid qarashaad fara badan kaaba bixi doono maanta boqono isbitaalka aqaqaan hospital xaafadda islii wuxuuna markaasi ku yaala dhegeystayaal california wuxuu ku dhegan yahay k f c jaraweerinka wadada dheer ee xariiso dhegeystayaal wixii faahfaahin haddii aad u baahantay macluumaad ah aad doonayso inaad ballana dhigato isbitaalka iminkan waad ka qayb qaadan kartaa ama sidoo kale waad wici kartaa eber toddobo saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed hadaa lambarka dhegeystayaal kugu u celi waa eber toddobo saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed dhegeysta lambarkaasi maanta ballan la dhigo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa degeysanaysaan saaxib ayaal dhegeystayaal dhammaantiin waxayna leenahay melwalba joogtaan barqo wanaagsan oo raalli ahda subax wanaagsan barqawnimo la gaarin dhammaantiin yuusuf bakad iyo mustacab ismaaciil ayaa barnaamijka daadiinaha dhegeysta waxaan sidoo kale nagala qayb qaatay barnaamijka aad ku maqlayseen su-aalo yaro koobanna oo aan ka weydiinaynay docor ustaad cabdalla bundiid oo markaas asagana arrimaha gobolka waqooyi bariga ku taqasay baaritaanada iyo sidoo kale waxyaalaha markaas dadka aysan ogeen aad buu uga mahadsan yahay waqtigiisa yaro kooban uuna siiya asagana iyo waxyaalaha markaas uu naga jaahil bixi dadka aysan ka ogeen arrimaha markaas cibaadada ee allabariga ee sanad waliba hal mar markaas wadanka ka dhac shalayna ayay ku koobneed ama shalay ayay markaas wadanka ka dhacay safari waxaan waxaana kasoo qaybgalay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa kuwa garsoorka madakome dabcan afayeenada baarlamaanka iyo kansaledka ken lusaka iyo sidoo kale justin maturi xeeralaalaha guud ee dalka paul kihara dhegeystayaal iyo sidoo kale kuwa markaasi dowladda iyo weliba bulshada qeybaheeda kala duwan ay halkaasi cibaadada kaga soo qaybgaleen ay markaasi kala hogaaminayeen baadiriyaasha iyo muslimiinta noocada kala duwan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qeybare dhegeystayaal haddaba kulankaasi shalay waxyaalo fara badan ayaa markaasi laisla soo hadal qaada waxyaalo fara badan ayaa markaasi dhinacyo kala duwan ay taabanayeen kaga hadlayen kana soo jeedinayeen dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi aan kaga hadlaynaa muscabow car iyo wir yulu indha guduudsi maxay markaas u keeni kartaa dadka shacabka iyo weliba wadanka oo arrimaha qodobka saaka aan kaga dhiganayno ee dhegeystayaasha car iyo wir iyo indha guduudsi u keeni kartaa muscabow dadka shacabka iyo sidoo kale wadanka iyo sidoo kale dabcan xafladaasi ama kulankaasi cibaadada inay wax ka bedeli doonto jawiga iyo weliba heerkulka siyaasadda hadda iyo hadallada naceebka ah ee hawada laisku marinaya yuusufow sidoo kale siyaasiyiinta magacyada markaasi aan ogsoonahay inay iskugu yeerayaan labada markaasi nina iska soo horjeeda ruto iyo raila magacyada ay iskugu yeerayaan aada og tahay iyo sidoo kale kooxahooda markaasi kala taageera waxyaabahaasi oo dhan inay markaasi saameyn ku yeelanayso oo wax ka bedelayso iyadoo sidoo kale dadka inta badan markaa siyaasiyiinta kuwa falanqeya arrimaha siyaasadda ay ku leeyihiin dabcan waa wax loo yaqaano afka siyaasadda oo markaa howlahani ay sii soconayaan maalmo iyo saacado kadib markii arrimahan halkaasi laga tago marar badan ee aan arki jirnay iyo waxyaabahan oo kale ay dhacaan laakiinse haddana markaad eegto saameyntii iyo weliba waxyaabihii laga soo hadlayay halkaasi lagu soo dhaafo laakiin middan ma noqon doontaa mid ka duwan weliba fariinta ugu weyn ay arrinta xambaarsaneed ay ahayd nabadda in laga shaqeeyo peace dabcan peace peace waxa ugu weynaa ee dadka inta badan halkaasi ka hadla weliba doorashada markii lagu leeyahay nabadda nabad kale maaha waa nabadda doorashada ku saabsan ku salaysan waxaa dabcan laga cararaya laga diidaya muscabo sidii markaasi labada kun toddobadii labada kun sideedii inay wadanka markaasi ka dhacan taasoo iminkan laga digayo oo markaasi ku dhacan jawi degan doorashada oo buuq iyo rabshada markaasi san ka dhicin wadanka taasi ayaa iminkan dhaxda loo xiranaya taasi ayaa iminkan laga duulaya taasi iminkan dad weliba laga dhaadhicinaya in ay dhibaato wadankaysan u horseedin taasoo hadhow laga yaaba qofka asaga in dhibaato luquntiisa uusan nafsadiisa u gelin karo maadaama doorashadana sidoo kale lagu qiyaasayo mid ka mid ah doorashooyinka ugu adkaa aad wadanka ee dalka soo mara sax dabcan horaan dabcan markii saadaalinta samayn jiray dabcan waa lagu kala duunaan jiray oo markaasi farqiyo weyn ayaa markaas u kala dhexin jiray laakiin tani hadda waxay u muuqataa dad aad iskugu dhowdhow raila iyo madaxweyne ku-xigeenka william ruto hadda markaas wax farqi u kala dhexin ma lahan siyaasadooda aad ay markaas iskugu dhowdahay xitaa mararka qaar waxay leeyihiin dadka siyaasadda weliba dadka aad markaas ugu dunduleel aad nala socda guddiga doorashooyinka xudaha i b c muscaba waxay leeyihiin dabcan waxaa laga yaaba xitaa in wejiga labaad ama doorashadii labaad ama raamtuu la aadaba ayaa laga yaabaa inay dhacdo dabcan waxaa markaas lagu saadalinaysaa loo leeyahay aad ay iskugu dhow yihiin oo waxaa markaasi shacbiyadooda loo fiirinaya inay markaasi taageero kala duwan u xoogan ay haystaan ma aha wixii la dhahay soddon iyo labaatan ay kala haystaan ma aha afartan iyo toban bay kala haystaan ma aha hadda waxaa leeyahay afartan iyo saddex iyo afartan iyo laba iyo weliba waxyaala raacsan yihiin ayay kala haystaan marka waa tilmaamka marka waxyaalo adiga ku muuqda ay noqon karaysaa marka haddana waxaa sii arkaysaa calonso masoka asagna goonigiisa iminkan wuxuu dhaha buda gooni u tuman baan ahay aniga oo markaas wuxuu leeyahay iskuma dhex qastayo tayda ayaa gooni ah afartan iyo sideed kun ayuu keenay oo secretaasa saxiixa ah wuuba meeshii laga rabay ayuuba dulmaraba sida markaasay sheegayeen afar iyo labaatan county oo times two ah meeqa waay forty eight dabcan wuu keenay saa filayo waxyaala qaara raacsan waxaa leeyahy countiyada dhammaan ayuu ka keenay qaarkood saxiixyada inkastoo laakiin ay qaaray sheegeen ay ka duqaylinayeen ay aada u adkaayeen koobiyada saxiixyada koobiyada lacagaha qarashaadka ku baxaya saxiixyadii qofkii iyo weliba dawaorodkii waxaasoo dhan ay adkaayeen laakiin haddii shacbiyad markaas uu lahaan lahaa waxaa laga yaabaa in taasi xujo asaga looga dhigay inkastoo hadda uu noqday mid markaas waxyaalo fara badan uu kala taali doono mise uu kala geyn doono in ay markaasi noqonayso muscabo laakiin dabcan codadku hadda u wato la soco xitaa gobolku qoybir codod buu ku leeyahay kalooso mistoka haddaad ogeen meelo fara badan buu codod ku leeyahay taasi xitaa waxyaalo fara badan baa laga yaabaa asxaabtan hadda siyaasadda aadka isku haysto in uu markaasi uu kala diri doono go-aanka hadda waxaa la taala isaga kalooso mistoka horaana waxaa markaasi aada loogu kala xaglinaya dhinacyada kala duwan hadda ama qofkii saddexaad ayuu soo galaba muscab muscabow bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinayna eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba saacadda siyaasada dhegeystayaal ee weliba heer dhulka caadi dhulka waa qeybka markaasi siyaasadda cirka isku sii shararayso maxay markaasi ka bedeli doontaa cibaadadii shalay ama allabarigii shalay sidoo kalena car iyo wir iyo weliba indhaguduudsi waa sidaa maqlaysiba car iyo wir musacwo wax may ku kala socon karaan sidoo kalena shacabka maxaa dan ugu jirtaa car iyo wir ilen cid weliba waxaa laga yaaba dhegeystaada ku sugan dhanka ku sugan mandera mise wajeer ku sugan in asaga dan ugu jirto carta iyo wirtaas marka dadka isku mid maaha sida aad maqlayso ustaad bundiid wuxuu leeyahay qof markaad inta kala hadlayso asaga nooc waxaa u sheegaysaba meel kale ka arkaa qofkaad waxaa laga yaaba meel kale in wax kasii arka dadka marka wuxuu dhahay way kala jeedaan oo wixii markaa dadka in laiskugu keenayo hal shay ah aan ku wada soconayn ma lagu karaayo waa mida keenayso marmarka qaarna ay ku leeyihiin amar dowladeed inuu car iyo wir ahaado ayaa meesha
aad iyo aad marka hadda carir iyo wirir iyo indhagududsi wax may ku kala socon karaan horta yusufow afrikaanka ma ogtahay dadka kale way ka duwan yihiin marka marmarka qaar afrikaanka waxay dhahaan waa in car iyo wirtaas lagu lagu dayo
marbay socon laakiin marbay socon marbay socon dabcan waana run aad iyo mar ayay soconaysaa aad iyo aad cari birta haddii mar lagu cabsiyo socon
waa fahmi kartaa aad iyo aad marka maadaama hadda afrikada ay kuleeyihiin dimuqraadiyadooda waa africa is a business ku dhaha horta ha africa is a business marka africa waa ganacsi ha dabcan waana run marka saa lagu leeyahayna halkay kasoo bilaabanaysa arrintu waa siyaasadda siyaasaddan waa iska fahmi kartaa siyaasada ka bilaabataa siyaasa ku dhamaana wayna ku dhamaanaysaa siyaasaddan waa ganacsi yusuf wax kale ma jiro dadka maxaa maxaa siyaasadda boqolkiiba sagaashan waxay dadku gelayaan aad iyo aad maxay u gelayaan nihi ma jirtaa waa ganacsi soomaa in lacag laga sameeyo yusuf
aniga siyaasadan geli rabaaye marka ma ka soo horjeesta marka ganacsi maan dhaha adiga adiga m c ma ka bilaabarta wax kale hadda aan isku sheegna ma haye
aad iyo aad ya
musacwo meesha adiga la jeclaato yaan ka bilaabaya hadda aniga kolley maogtahay waxaa la dhahaa mar hadduu wax ku barto nasiibka haddii maarata wax negative mar kugu bilowdo waxaa layaaba inuu ku daba socdo oo weligaa aa dhacdo marka waxaan kudhihi lahaa xildhibaan ha ka bilaabine m c a ka bilaabo bal sifaa laga yaaba fursad inaa wesho oo aa u hesho bal nasiibkaa markaa u wanaagsan markaa xildhibaana u daleec karto laakiin marka hore xildhibaan haddaa isku taagto oo dhulkaa gasho dee waa kaasii joogsanana
marka waxaa leeyahay ganacsi uu gala meesha yusuf aniga kulley hadda yusuf haddaa maanta intaa imaataa dhahdo xil baa u taaganahay shaqadii werinimadan iska dhaafi rabaa oo intaasoo sanaa soo waday iyo weliba dadkii aan u adeegi raba walow micnaha aad maanta af soomaaliyeyn karto oo ay dhihi karto maanta maadaama dadka aan u adeegayay mar kale haddana dadka meel ka sii wanaagsan ayaan doonaya inaan uga sii adeego oo werinimada intaan ka baxo aan dhaqaale iyo wax kale ugu adeego laakiinse aniga ka musacb ahaan nin micnaha siyaasadda wax ka fahansana ahay oo ku garanayaa
usii fogaan first community bank iyo equity bank iyo k c b meelaha kama dherid markaas
waa tahay dhegeystayaal bal qodobka dooda dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qodobka telefoonada ee dhegeystayaasha markaas doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan musacbow haddaan siino haddaba car iyo wer iyo weliba ina gududsi wax may ku kala socon karaan sidoo kalena kulanka shalay alla bariga maxay markaasi iminkan ay sidoo kale musacbow ka bedeli doontaa saaxadda siyaasadeed ee wadanka markaasi ka taagan
saaxiibka hore aan siino star f m hallow waa kusoo dhaweynana
sidoo kale walaalle waa sala gurdoon kauntiga turkana saarka internetka kala socdo si wanaagsan gurdoon waan kusoo dhaweynayaa turkana inooga waran horta jabigeeda maanta maasha allah wuu degan yahay waa kuleyla iska jira baryahan meesha hataan bareedkeeda waa sabay ku daba sano degto laakiin maanta caga waa sababya waa waa iska waqooyi beri oo kale soo maahan turkana
zaaid zaaid waxba kula shaba haye ayadu roobka iyadoo dacaya qoraxda dhinacaas ka dhiidi waa dhul buuraley ah buura silsiladaha ku yaal waa garta polerisana barnaamijka gudagal
marka walaalle waa imsalaan horta mataanaa barnaamijka bakood iyo muscab si lamid ah aad iyo aad kaaga mahadcelina falanqayntiina waxaan kaloo aada u salaamaya ustaadka oon runtii muddo dheer ku xiray barnaamijka khusuusiyaadka aad iyo anigu dictionaryga nool aan u aqaana bishaas ama qaamuuska nool ee soomaalida kenya ay leedahay sax
marka history badan oon waxba kala socon xilliga waxbarashada aan ka faa'iiday gobolka waqooyi bari taariikhdiisa saas soo noqdo ergan asagaa keenaan u malaynaa ereyadiisii u egiyo carwer iyo dhegdiis marka horta dadku hormar waa maya wax dana kuma jiraan ummadda sababtoo car iyo werigu waa sida isku yihiin marka waan dareemi karnaa waxa ka dhalan kara waa un waxa soomaaliya iyo wadamo lamida ka dhacay waa gartay haddaan tanaazul ma jiro maogta car ah qof yiri qof kalena weri waay gow iyo gow iyo gashna waa dhahaan soomaalidan waa wax banad camal ah waa wax la banaday camal waa aan soconayn ilaa wax haddii ciyaarta hataa ka soo rabo haddii lagu kala badiyo in la macnaha wax in la abdeexay ku fiican tahay maogta marka haddii natiijada haddaan la aqbalin ama aan hadda la isu tanaasulin ama aan xanafta la yarayn macnaha hadalsocle ama reaction xumaa ka imaan kara waay waa garta
marka horta taasu dad haddana kuma jiraan qof kasta oo saqiir ama kabiirana wuu dareemi karaa haddaan usoo noqdo midaan ducada horta ilaahay hanoo aqbalo gaar ahaan ducada muslimiinta oo istaanbudaad iyo dadka lamidka marka deganaansho ayaa laga baryayaa runtii waana wax la rabo in lagu baraarugo maxay ka bedeli kartaa siyaasiyiinta ma umalaynaya laakiin mujtamaca oo ah hadda percentageka ugu badana la rabaa dadka wax walba ku xiran yihiin ah haddii maaragtay hadda mujtamac uu jiro in maaragtay arrintaas maaragtay wax ka bedesho oo haddaad awal qof keliya oon daba taagneed aad gadaal isu dhigto alugtaada laqdo oo aad maaragtay mustaqbalka iyo berri ka fakerto waa garta oo la yareeyo oo hadda waxaad aragtay wax kastoo afrikaana la sameeya inkastoo nolola intaasoo jeera guddi la sameeyey oo kontaroola maaragtay dadka siyaasiyiinta hadaladooda haddana weli intaas aan kenya joogay haddaana khaldanayn ma arag cod lagu maxkamadaynayo ama cod maaragtay lagu cambaaraynayo waana la adeegsadaa ereyadii laga digoo dhan marka niyow horta arrintaas mujtamacaa la rabaa gaar ahaan dadka soomaaliga ku hadla oo annaga naga huseeya inay maaragtay bedelaan inay qof dartiis qof kale u cambaareeyaan ama dadka kambeynaraha jira oo maaragtay ismagacisheena hadda aniga nairobi aan tegey runtii asbuuc aan ku maqnaay inkastoon la ishaleelin runtii inaa idin imaada baa rabay marka tobanberiyaan joogay haddaad hoteelada iyo meelaha lagu shaahay iyo aragto dadkii fadakuberiradii soomaaliya iyagoo laisku gacan qaaday rabaad arkay moogta waa garta marka waxaan waa siyaasadan ayagoo hooska labadiisa gelin marka hadda dhinaca maraysaa halaiska yareeya xumadda marka waxaa la rabaa inay wacyigelintaas iyo ducadaas inay bedesho mujtamaca laakiin siyaasiyiinta ma umalaynayo inay wax ka bedelayso sababtoo ah ayaga meel baa u cad qof inuu qof dhiso iyo ama qof asagii kursigii bay rabo waay labadaas ku qaybsan yihin marka dalkaanu wuxuu u baahan dhowr jeerna waan ka hadlay in kon dal qarni ku dhowaada xorriyad haystay mar kastoo doorasho afan sano kadibba loo boqo stabilitygiisa iyo deganaashihiisa waa wax ku xiran mujtamaca waxbarta scholarska la yidhaha adduunka dadka waxbartay iyo aqoon-yahanka eliidkaas eliidka siyaasadda ah ee ma ahana dadka fulinta iyo dadka siyaasadda ku jira waa dad adeegayaaloo adeeg loo dirsado mandate leh ma fahan waa garta mandatekana waxaa bixiya haddana oo awooda kale leh shacabka oo midda ugu sarreyda laakiin aqoon-yahanku wuu hagaa oo inunta uu aqoon-yahan hadda aqoonta waa la bara karaa qof kastaa bara kara oo adduunkii hadda waa isku furay laakiin aqoon-yahan awood laha rabaha isku xiran oo dal matalaya oo gobol matalaya oo saas laakiin dad qabiil qofku dhisaaya ama madow ha ahaado ama soomaaliya ha ahaadee siyaasad deganaashaa ma keeni doonto marka waxaan dhihi lahay arrintan waayo aragnimaha laga qaato shan sano kadib in loo walwalo qof walba oo gobolka iyadoo naftiisa u baqaayo iyo waddanku ma deganaan doona doorashada ma la aqbali doona in maalmoodba lagu jira xisbiya cusub la magacaabo waa arrin laga fiican ayaan qabaa aad baan idiin salaamaya aad ba mahadsan tahay gurdoon dhankaasi iyo ismaamulka turkaan ayuu naga soo wacay saaxiibka kalaansiyo star f m hallow waa kaa qaaday
waa maxamed nuur soo wacay banaani soo dhow maxamed nuur
salaamaya saxaabka gurdoon uu salaamaya meesha ku hadlaya malayna kaa ku mutaasilaya si wanaagsan turkaan ayuu nagala soo xiriiraya ha waan qiyaasaya ha aniga waxaan is leeyahay ha
horta maanta iyada oo kenya aa maraysa lixdankii hal sana ma laba dhibi sano ugu dhiman yahay in maanta la welwaala oo la yara doorasho mal aqbali doona siyaasada isdiinkeyga anaga aad baan ugu soo horjeedaa waa garta dadweynaha waxaa fiicana dimuqraatiga wadanka wadan waxaa dimuqraadis oo wadan afrikadana wadamada oo ugu fiican buu ku jiraa oo siyaasadii iyo waxbarashada wadamada hadda ugu horeeya ku jiraa ma garata sax
an waddanka geeska afrika wadamadii ahaa oo afrikada hadda bara ugu fiicnaa uu ahaa maanta haddaan siyaasadii siyaasad aarijar noqoto waan nasiib xumo ah horta waa garta
marka waxaa fiican siyaasad degan oo dimuqraadi ku salaysan xisbiyi ku salaysan fahamsan marka aniga waxaan leeyahay siyaasadda isdiingeysa waxa ma tarayso soomaalida gaar ahaan waxaan leeyahay ninkaas nasiibkiisa ha cuno ninba ninkii raba islaamta hadda qof oo taageer rab waxbaa ka reebayn oo ha diingeynin baa leeyahay ninka aruurta isagii ninki ninkii raba ha raaco ninkii fiican hala fiirsado marka intaasaan kusoo koobaya warkay uu gaaban yahay mahadsanid maxamed nuur banaaney star f m hallow waa ka xumahay dhegeystaha siiqadka ee ka go-ay dhegeystayaasha kale ayaan iyaguna fursadda u siinaynaa barnaamijka star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalo waxaan joogaa magaalada mandheera ma magaceygana waxaa la yidhaahdaa no stress no stress waan kusoo dhaweynayaa ani sideedaba stress ma rabo marka waxaa la yidhahaa dalka la dejiye ma garad haye
car iyo wiil car iyo wiilna doorasho kuma kuma kuma dhacayso ma garad waa garta diinta islaamkana waa naxariis waxaad ku garanaysaa inay naxariis tahay meeshaas gaaladaas gaaladaas isku ooyeysa ma garad haye
marka sheekayaasha meeshaas ka qayb galay waxaan leeyahay kheyr alliance iyo ajirna alline ka siiyo kulle dal hadduu degahayo nabad lagu helayo ajir baa laga helaya ma garad haye
soomaaliya lagu cilmi qaata soomaaliya laga yaa banaan lahaa warduqo wax ma dhiibi doono oo ciidamo haysta waxa lagu hayay waana dhiilay dalkiina toban shilin kama qaadanin ma garan sax
marka waxaan dhihi lahaa dalka allaha noo dejiye nabadgelyaha laga shaqeeya culummada bes yaan lagu hadlayna nin walba nabadda ha ha u labisay ninkii xukum fuul ha fuul laakiin nabadda ha laga dadaala ha lagu dadaalaan dhihi lahay aada u mahadsan tahay no stress hagaag dhegeystaha kale haddii aan markaasi siino fursadda dabcan saaxiibadu aad ay u tira badan yihiin warkana wayna soo hayaa intaasi ka hor waxaan doonaynaa in dhegeystayaal kooban aan fursadda u siino si barnaamijka qeyba uga soo noqdaan maalinkii shalay ahayd subax xiligan oo kale waxaa dhankan magaalada nairobi dhanka iyo halka loo yaqaana safari park hotel ka dhacay kulan kaasi oo ahaa ku cibaado qaran ama waxaa loo yaqaano national prayer breakfast sanad walba ayaa la qabtaa siyaasiyiin dhowr ayaa kasoo qaybgalay halkaasi madaxweynaha ayaa hogaaminaya ku-xogeenkiisa ee qeyb ka ahaa siyaasiyiin kale aada u tira badan ayaa halkaasi joogay iyo madax kale balse qodobka ugu weyn halkaasi looga hadlaya ahaa nabadda iyo weliba in markaasi doorashada natiijada iyo waxaas kulli la aqbalo si nabadoon jawi nabadoon ee ku dhacdo doorashada arrimahaasi ayaa markaa siwaabo kala duwan looga falceliyey dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka isagana waxauu madaxweynaha ka dalbaday cafis waxyaabo lamid ah istaadka ayaa maqleysa inuu isagu goobta ku sugnaa oo sheegay sidoo kale in aan loo baahnayn waxyaaba hadda dalka laga dheehan kara lagana dareemayo ee car iyo wiirta iyo weliba qoriga laisku haysto sidoo kale waxyaabaha markaasi aan iyadana qeybta ka ayaa ah in wax ay ka bedelaysa jawiga siyaasadda maalmihii lasoo dhaafay aanu la soconnay in xeerkurka siyaasadda uu aad iyo aad cirka iskugu shareeraya labada dhinac ee isku haysata saaxadda siyaasaddana ee midmid midka kale madfaca uu ku tuuray dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qadadka tooska ah ay dhegeystayaashu naga soo wici karaan qeybna uga soo noqon karaan barnaamijka hogaanka xaaladda dalka siyaasadda dhegeystahaasi waan ka xumahay qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha kale ee iyaguna qadadka ku jira haddii aada siisid fursadda yuusuf xigaha star f m hallow star f m hallow
alaykum yuusuf wacalaykum salaam waraxma
ustaad buldin waa salaama magacaaga inoo sheeg
waa ducaale haye ducaale barnaamijka guda gal
barnaamijku markaan u guda galo soomaalida xukuumaada uu wax ku jiro afaaxdaa haye
nimankan siyaasiyiinta waxay ka bedelaysa mala fikirkooda midda siyaasada oo tuga xaggiisa haye middan waxba ka bedelaysa laakiin shicibka wax way ka bedeli waa garta
shicibka egan wuu aqliysto ninka kala siyaasada wuu fahmay marka shicibka xaggiisa wax dhib oo ka imaanaya ma jiro laakiin siyaasada siyaasiyiinta hadda xeeb ku tartamaya waxba kama bedeleyso haye
marka berri ninkii kaa bengalsanaya ninka kale ku dhambaran kii kalena wuu bilaabay waa garta
marka iyada labada milyan oo hadda weliba aad ruuta wax afka iska soo marmarinaya ma oye uhulu hata waxa warka lagu gameex waa sababya rayla haye
marka rayla iyo uhuru iyo ruuta oo intaa inta isku keeno xalliga jariidan oo saddex arro qabaasi loo heshiisay waxaan wax dhamaanaysa ma aha waa garta laakiin shicibka waa la akhriyaa sicigan oo nin kastoo siyaasada ugu fahmay siyaasadana waa wax iska dhamaanayso laakiin shicibka xaggiisa deganaansho way kudhaani laakiin nimanka siyaasiyiinta
ah dhaqankooda iska laqabo in ninka lamana tuso markii kaabeenka la bilaabaan haya
marka yuusuf waan ku salaamay kheerna allah ka dhigo mahadsanid ducaale hello star f m ka xumahay qadkaa ka go-ay dhegeystahaasiina waa ka gudbeynaa dhegeystayaal kaloo aad u siri badanaya iyaguna wicitaanada inoogu jira doonayana barnaamijka qayb ka soo noqdaan arrimaha siyaasadda ayaanu uga hadlaynaa dabcan dhegeystayaasha kale ee wicitaanada ku jira haddii mar kale fursadda aan u siino xigaha c star f m hallow hallo star f m soo dhow
waan dhowahay magacaaga
xaliima cabdiqaadir intee joogtaa xaliima
aniga qaxootiga dhagaxley fikirkaaga inoo soo biiri
waan dhowahay
fikirkaaga inoogu soo biiri waa ka xumahay xaliima waxaa moodaa in barnaamijka la soconin waa ka gudbeynaa dhegeystayaasha kale daqiiqadaha harsan laba ilaa iyo saddex inta aan ka gaarno fursadda u helo haddii aan sino mar kale si barnaamijka qayb uga soo noqdaan yuusuf xigaha star f m hallow hallow dhegeyste waa tahay dhegeystayaasha waxaa muddaa inay qadadka isku ciriirinayaan ee saaxiibada kale ee wicitaanada ku jira ayaan kusii soconnaa star f m hallow eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qadadka tooska ee markaasi aad soo beegsan kartaan dhegeystayaal ee xigaha star f m
muscabow dabcan dhegeystayaasha horaanba in badan u sheegnay markuu qofka qabka kasoo wacayo dabcan inuu iska dulqaataa muhiim ah waxaa laga yaabaa in laba qof ay markaasi qof kale cariiri ay ku keenayaan taasi ay keenaysa marka inay qofka u suurtageli weyso inuu markaasi fikirkiisa aragtidiisa markaasi ka dhibto barnaamijka
hagaag yusufow qodobada aan barnaamijka uga hadlayna maanta qodob markaasi uu u dhow ayaa markaasi jira inaa aragta laga yaabaa dhaban dhanka baraha bulshada arrimaha laga hadlaya waa deganaansho iyo siyaasad iyo markaasi isku dulqaadasho maalmii lasoo dhaaf saacadii lasoo dhaaf maalmo maahan baraha bulshada waxaan ku arkaynay gabar iyadoo markaasi halka dhanka iyo muqdisho waxyaaba arrintan la eg ama u eg ee ku dhaceen oo baraha bulshada aan ku arkayna muuqaal halkaasi socday arrimo siyaasadda maarata darteeda laiskugu gacan qaaday ina aragta macquul dabcan isku dagaaleen oo kala taageerayay ee siyaasiyiinta muqdisho dabcan madaxweynaha hadda jooga iyo madaxweynihii xilka ka degay ayay kala taageeraya marka gacan qaad ee halkaasi ka dhacay iyo in isku gacan qaado dabcan waa mid mar waliba keenta shacabka inay qaabkaas iskugu dagaalaan dabcan shaksi siyaasad ku jiro iyo shaksi markaas siyaasadda ka baxay ku jiro arrimahaas keentaa badi in shacabka iskugu dagaalaan laakiin waa qof laga yaaba shacabka laga yaaba in ay dadka ay kala siyaasiga dadka ay kala jecel yihiin qofka xilka ay kala jecel yihiin qabanayo laakiin taasi ayaga uma arkaan dadkay u dagaalamayaan ama dadkay waxa soo gaaraya dhibaatada waxa ka dhalan kara burburka ka imaan kara dhanka dhaqaalaha burburka kasoo gaari kara dhanka noloshooda waxa waxa kaga imaan karo dabcan dhammaan ma ogaan karaan mana taasi hadda lagu leeyahay waa qofka deganaansho inuu muujiyo waqtiga doorashooyinka waana tusaale dhow oo hadda dhegeystayaasha aan ku tuseyno dabcan waxyaabaha iminka ka jira dadka yuusuf ay fahansan yihiin marar badan waa loo sheegaa laakiin haddana ma aqaan waa um halkood unbay taagan dabcan waa maqlaysa ustaad mudiid markuu lahaa car iyo wer iyo indhaguduudsi dabcan waxba ma soo korinayso waa dabcan haddii car iyo wer hadii lagu dhaho qofka waa adaba maqlayso adana waxaa dhahday mar bay shaqaysaa mar bay shaqaysaa yusuf laakiin haddii falanqayaashu way kuu sheegaan laakiin mar ka war haddii aad joogtiso ka waran laakiin mar walba maahan mar walba inay shaqayso hadda dhegeysa haddaan dhaho car isoo wac dabcan wuu yaabayaa wuxuu leeyahay muxuu leeyahay isoo wac soo wa hadaa dhadan ogow inuu kusoo wacay kasay kusoo wacaan qaara laga yaaba inay kusoo wacayaan qaarna kuma soo wacayaan marka waa sidaas wuu ku tijaabinaya qofka mogtahay marka car iyo wir marka waa car iyo ilmaha ilmaha waqajar car samee waryaa car hadda car car samee marka waa yara cabsi dabcan cabsidaas shacabka maxay u keenaysaa waddankana maxay u dhimaysaa bal qof hadduu isweydiiy adiga maxay ku dhimaysaa haddii car iyo wir lagu dhaho adiga ka shacab ahaan waxay ku dhibaysaa waddankana maxay u dhibaysaa warqadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka ku jirtaa soo dhow walaal magacaaga
halo waa ku salaamaya walaal soo dhow halkay ku sugan tahay
dagaxligan ku suganahay waxaan ma meeshii saafata star f m haacuta gobolka waqooyi bari
walaalow waxaan ku leeyahay danta ma sheegan karaa
walaal magacaaga
xuseen cabaas baa lidhahaa halkee ku sugan tahay xuseenow
aniga reer xagardheer baa laakiin nin marle oo naatoobay oo maxaan dhahay hadda ee lahayn loo keenay dhagaxley haye marka maxaad u baahneed
ku kaarkaygibaa tuulsaar iiga xirmay
kaarka safaricom aa wadataa mise kaarka noocee waa kay hay-ad ah
kii hay-adaha haye marka haye maxaad u baahneed markii aan tegey sagaal iyo toban habeen baan joogay waxay qaabila waan waayey museyna dhaafun baa lidhihi meeshaa ligaga tegey haye
haddana waa lisoo qaado dhagaxdeedii baa lii keenay ayagina waxay leeyihiin dadkii wayna laalaabhayaan waa nagu mustacmar foolxun baayna nimanka ay gu hayaan haye
bini aadanimada waxaan ka codsanayaa nimanka in laigala hadloo laiga reebo waa tahay fariinta insha way gaaraysaa
ya way gaaraysaa ila- bil- biidni illahi tacaala way gaaraysaa way gaaraysaa
insha allah walaalow khayr allah idin siiyo aniga naafa lug baa iberi noqotay saddex jeerna dhagaxdeedaada daawatii bay aan ka qaatay sagaal sano aniga nin mariil ah oo ka lug aan ka fadhiyaan noqday walaalayaalow dadka alla iga qabto waa tahay aad baad umahadsan tahay insha allah dabcan cidaha cida cidda ay qusayso arrimaha ku saabsan ee wadaadkaasi ninkaasi naafaha ninkaasi dhibka sheeganaya fadlan waxaan ka codsanaynaa inay u khafiifiyaan u fududeeyaan waxyaalaha markaasi kala duwan uu tabanaya fadlan gorow hawadayan isku macsalaameyn doona dhegeystayaal toban daqiiqo oo kale aynoo soo hadhay dhegeystayaal si markaa barnaamijka yuusuf bakad iyo muscab ay soo wada saareen halkan markaasi hawada aan ugu soo afjirna dhegeystayaal ilibo dhegeystayaasha qeybaha dambe fursad ayaan u siin doonaa si iyagana bal fikirkooda arintooda markaasi barnaamijka ay ugu dhiibtaan laakiin iminkan dhegeystayaal aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka shirkadda ee markaasi ama isbitaalka caalamiga qaqaan hospital iminkan lixdan iyo afar sano jirsaday wuxuu iminka bukaanadiisa u keenay waxayna markaasi in badan ay markaas u taamayeen sidoo kalena ay raadinayeen xaafadda siliih loogu keena dhegeysta isbitaalka adaa in badan markaasi zaxmad iyo culeysya fara badan ama sidoo kale lacago fara badan iyo sidoo kale qarashaad fara badan iyo diyaarado fara badan aad raaci jirtay wadamo kale hadee xanuun ama caafimaad aad u raadsan jirtay iminkan xaafadda siliih imow oo markaasi wax badan xaaladaad haya lagaaga ogaada dhegeystayaal waxaana markaasi iminkan isbitaalka qaqaan hospital ka goon dhegeystayaal in markaasi dhakhaatiir caalami ah dhakhaatiir markaasi special ah dhakhaatiir markaasi takhasuska goonida xanuunada kala duwan iminkan inuu soo saaray ama ay ku- xaadir ay kugu yihiin afar labaatanka saaxana halkaas ay ku- ay ku joogaan oo qof waliba xanuunkiisa xaaladiisa si markaasi in yar in yar loola soconayo qofka dhegeystayaal sidoo kale ay soo wada saarayaan halka bukaanka uu ka xanuunsan yahay sida xanuunada markaasi keenay kalojista haweenka markaasi ku dhaco xanuunada markaas sarka xanuunada kaadida xanuunada keliyaha xanuunada markaa maqaarka xanuunada markaasi ilkaha xanuunada dhin- ee- dhin- ee xanuunada markaas e n t ga xanuun weliba oo qof waliba markaas iminkan ula daala dhacayo dhibaato badan xoogan ay ka haysato sidoo kalena qarashaad fara badan ee dibadda uusan u hayin iminkan waxaan leenahay xaafadda srii soo boqo wadada markaas layo tobnaad ee california center waxaana markaasi aad ku- dabaqa koowaad waxaana markaasi keenaysa xanuun weliba qof waliba shaybaarkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale mashinadii qalabka ee qofka xanuunka bukaanka lagu ogaanay dhegeysan in waqti yar oo kooban muddo ah ayaa markaasi qofka lagu soo saaraya halkuu dhibaatada ka haystay halkuu ka xanuunsan yahay inta markaasi dhakhaatiirta ee markaasi takhasuska goonida leh ee xanuunada markaasi kala duwan ay ku takhasuseen ay soo saarayaan bal halka markaasi nidaamka iyo tilaabada xoogan markaasi qofka haboon lagu qaadi kara dhegeystayaal haddii tahay qofka in qaliin lagu qaadayo ama qaliin lagu samaynayo iyo haddii tahay qofka in markaasi daawooyin loo qorayo waxaa markaasi go-aanka gaareen ilaa iyo shan dhakhtar afar dhakhtar oo go-aanka ma- ugu dambeysta markaasi ay ka wada gaarayaan aqoqaan hosbitaal xaafid sili imikan ayaa lagu kala dhegeystayaal haddii aad u baahan tahay wixii markaasi macluumaad ah faahfaahin ah ama doonaysa inaad markaasi ballan dhigato si aad u- markaasi dhakhtarka iyo xanuunkaada markaasi aad uga xog waranto mise aad uga sheegto waxaa wici kartaa dhegeysta lambarka eber toddoba saddex eber eber eber- waa saddex waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambarkaas ay kala xiriiri kartaa dhegeysa waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed ayaad wici kartaan halkaa kala xiriir oo sidoo kale maanta markaasi ballan dhigo oo dhakhtarka markaasi adiga halka laga hayo markaas ku takhusiy si deg halkaasi uu xadarku ugu sii noqdo kadibna lagaga shaafiye allah shaafiye dhegeystayaal maanta ballantayna ahaato qaqaan hosbitaal dhegeystayaal wuxuuna markaas qaqaan iminkan ku sifada wadamada horumaray sida wadamada kenya uganda tanzania kuwaasoo iminkan uu ka xaruun- uu xarumo kala duwan ku kala leeyahay dhegeystayaal haataye dhegeystayaal soo qabto mid kamid adeega qeybta kale ee barnaamijka ah tila ugu dambeysa war farxad leh airtel ayaa iminka ku keenta adeega xooliga dheer ee fooji airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada fooji oo adkeynaysa sumalada kala duwan ee dalka adeega fooji wuxuu markaasi ku siinaya adeegan dhegeyste waa mid mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaalka daawanaysa qeybta youtube-ka ma mid markaasi kaa goya mise kaa istaagayo ad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhawaayo waayo maba mid markaas culeysa dhegeysi maanta ku bir qadka telefoonka casriga airtel tiglaanta kugu dhow airtel soona qabsa lafta airtel fooji asna waxaa markaas lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada safaricom dukaadama airtel dhegeystayaal wax badan halkaasi kala soco oo markaas soo qabsa lafta airtel oo markaas ka hubi lafta ina four g ay tahay haddii aysan four g ahayn iska celi waxaa kuma tarayso markaasi laakiin dhegeystay soo qabsa lafta airtel kanada kana jahanqaad dunida markaasi casurooday waxna kaga baro youtube-ka adigoo markaasi qadkii maanta aad gashatay ama aad gashatay laftaada airtelka kaarkii aad gashatay misteka internetka aad gashatay laga yaaba in isbuuc laba isbuuc markaas ku hayo wax badna markaasi aad ka qabsan karto kana caruurta xitaa casharooda markaas ay ka muraajaceysan karaan airtel waxay markaas iminkan ku fududeyso wax waliba in badan aad raadinayso wax badan in badan aad ku taamayso wax badan in badan aad jecleed in wax markaas aad lagaaga qabto laakiin waxaasoo dhan ayada markaas wax garad iska dhigata ku fahamtay iminkan ayay markaasi ku daryeeleysaa shirkadda isgaarsiinta airtel maanta dhammaanteenaan ka faa'iidsano waa goor markaad ka faa'iidsanayso oo dhegeyste oo dhegeystaha koormo si wanaagsan uga faa'iideysan karaa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoon smartphone hel qadka wanaagsan airtel dhegeystayaal maanta dhammaanteen halkaas u jeesano halkaasi aan wax badan kasoo qabsano shirkadda isgaarsiinta airtel xabaarihiisa ee aad ku dheeray ee four g dhegeystayaal oo haata dib aan ugu soo noqono barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka qoybarhi weli dhegeysanaysaan iyadoo saaka markaas diyaaradda ku saaran kulan markaas allabariga ahaa ee shalay ka dhexeeya safari park ee dhankaasi diika dhegeystayaal iyo weliba dhanka nairobi xiriiriso waxaa markaasi kulanka kasoo qaybgayay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto asxaabta dhanka siyaasadda iyo sidoo kale xildhibaanada wadanka iyo kuwa kale markaas ururada bulshada iyo dadka shacabka halkaas iyagana laga qaybgelay kulanka allabariga iyadoo halkaas iminkan dabcan aada loogu dardaarmay dhanka doorashada sidoo kale iscafinta waxaa sidoo kale iminkan markaasi aan kaga hadlayna qodobka dooda dhegeystayaal haddaba kulankaasi muxuu ka bedeli doonaa sidoo kale wakhtigan kala guurka siyaasadda ay ka taagan tahay mahadnaha nidaamkee habkee markaasi ay doonayaan in siyaasiyiinta markaas ay raacaan haddaba sidoo kale wadanka muu ku socon karaa sidoo kale dadka may u dulqaadan karaan ama sidoo kale dhegtooda may qaban kartaa mise may maqli karaan car iyo wiir iyo dhegudisi markaasi howsha wadanka ay ku kala socoto sidaas muu ku socon karaa wadanka shacabkana sidee markaas ay dareemayaan haddii markaasi loo adeegsado car iyo wir oo sarbeeban dhegeystayaal car iyo wir oo sarbeeban oo qofka shacabka markaas u fahmi karin haddii loo adeegsado maxaa markaas dhici karaa muxuuna sameyn karaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm ayaa dhegeysanaysa namarka marka lagu celinayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan muscab ayaa iminka dhegeysan ku wareejinaya sidoo kale barnaamijka ayaa markaas gabagabadiisa soo gaarnay hal daqiiqa ayaa dabcan waa shan daqiiqa ayaa noo soo hartay markaasi barnaamijka halkaasi aan kusoo xirno dhegeystayaal laakiin dhegeystayaasha sharafta iyo qaayaha iyo qadarinta naga badan ayaa markaasi laba i dhegeystay ama saddex dhegeysta aan kusoo xirayna intaan ka gaarna iyo cid waliba fikirkeeda iyadoo waqtiga markaasi aan eegeyna dhegeystayaal haddaba car iyo wir adiga ma ku shaqayn karta maxaana dareemaysa haddii lagu adeegsado arrinkaasi sidoo kale maxay markaasi iminkan ay ka bedeleysaa allabariga oo shalay markaasi ka dhacay safari park waxaa markaga ka bedeleysaa saacadda siyaasadeed ee dalka haddaba sidee markaasi aan u kala dhigi karnaa adiga ka fikir ahaan maxa markaasi aad ku qiiman kartaa maxaana ku saadaalin kartaa dhegeyste haddaba waa sidee saadaasha iyo qiimaha markaas adiga doonayso inaad kusoo saarto mise ereygaasi aad ku maanayso wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhowow waxaa ka xumaay dhegeystahaasi qadkaayuu dabcan isku furay waan ka xumahay xigaa kale qadka telefoonkan siinaya si markaasi barnaamijka shaqsi kale aan u siino mise dhegeysto kale aan u siino si fikirkiisa iyo aragtidiisa uu asagana markaas uga dhiibto arrimaha markaasi saaka diiradda ku saareyna allabariga iyo arrimaha wadanka xaalada ka taagan soo dhow walaala ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu hallo star f m waa tahay dhegeystahaas ayagana way mashquulsan yihiin waan ka gudbaynaa dhegeystayaal muscab
waatahay dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaarnay daqiiqado kooban ayaa noo harsan waa saddex afar daqiiqo laeg markaasi dhegeystayaasha barnaamijka markaasi qodobka aan uga hadlayno haddii aan mar kale dib ugu celino hal dhegeyste ayaana siin doonaa fursada inta aanu soo gabagabeynin dabcan
kulanka maalinkii shalay aheed dhacay aan diiradda ku saarayna barnaamijka inagoo faaqidayna waxyaabihii halkaasi ka dhacay guud ahaan siyaasiyiinta waxyaabihii halkaasi ay intii shirka uu socday ama kulankii uu socday ee halkaasi ka qabsoomay waxyaabihii ls markaasi la isku ortay amaba la isku dhahay ayaanu ka hadlaynay oo aanu sheegnay iscafitaan iyo waxyaabo lamid a halkaasi in laga dalbaday sidoo kalena loo ballanqaaday dadka badankoodu in doorashadu ay ku dhaceyso jawi nabdoon sidoo kalena kenyaankii shacabka aysan ka welwelin wax dhibaata inay dalka ka imaaneyso laakiinse in arintaasi iyo weliba hadalada siyaasiyiinta ee markaasi aadka u macaanaa maalinkii shalay aheyd inay noqonayso mid sii jirta iyo sidoo kale in markaasi halkaasi looga soo tegayo iyo sidoo kale waxyaabaha ka dhalan kara amaba inay saameyn ku yeelanayso heerkulka siyaasadda iyo siyaasiyiinta oo maalmihii lasoo dhaafay aanu arkaynay in ay isku sii fogaanayeen inay wax ka bedelayso ama halkeedii ay sii joogaysaa arrintu arrimahaasi aanu barnaamijka uga hadlaynay sidoo kalena jawiga guud ee halka siday halkii shalay amaba xaaladda siday ahayd ayaan looga warbixiyey ustaad bandiid markaas inooga warbixiyey noona faranqiyo isagoo goobta ku sugnaa dhegeystayaasha ayaa sidoo kale qayb kasoo noqdeen barnaamijka balse dhegeystaha ugu dambe haddii aan siino hello star f m
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
السلام عليكم كل ما هذا وين هذا رامو haye maxamed baanu kaa qaadnay soo dhow dhegeysta ugu dambeeyaa tahay barnaamijka adigoo u gudagelaya كل وين لو صاف قرتي ومرتي اما دي الهي نعم ومرتي كاقبل وكان ينكسو مرتي اسكو جري هنا مرتي ودك هنا لو ترى فانت هبطة شروع هنا كودن waa garta لكن تبقى كما قناة ماشي تمر لفا كوجي شنو قرت haye odaygii rayl rayl ahaa maaragtay ka maqanaa malina aad iyo aad
dadkan haddii ma raacsani oo arrintaas waa- waa laga fiican yahay in laga jooga hataa fiicnaan laga garta waa garta
marka inkastoo laga maqan yahay ay laf ku jirto laakiin kulley haddii dacada ay ka tahay waa waa soo dhaweynaa wax ma ka bedelaysaa marka arrimaha siyaasadda maalmihii lasoo dhaafay laisku sii fogaanaya
wallahi kan siyaasadda kenya horta lama afka lama fahmi karo kowde haye
ma waa qaran tahay dee kulley waxaan malaynaa waxa weyna hadda cadaalad cadaaladda meesha ku jirta ma garat mhm
tan waxa uun dhowda maqashiyo waxba u qabanaya ilata aniga sida ilata laakiin aniga kulley sheekh haddaan aan soo dhaweyn karnaa maxaa yeele aniga waxba kama qaban kama qaban- kama qaban karna mogtahay haye
marka laakiin aniga waxaa malaynaya dhowda maqashiyo waxba u qaban maxaa yeele oday weyn baa ka maqan dee arrintaas waa lagu jiraa dee in labadooda kulmeen laakiin shacabkan waa meeshooda laakiin waxaan malaynaa waa soo dhaweynaa waa garta waa mahadsan tahay maxamed uu mahadsan yahay dhegeystaha ugu dambe ee fursad aan u siino barnaamijka yuha waan uga mahadcelinaynaa dhegeystayaasha dhammaantood iyaguna waan uga mahadcelinaynaa kuwa barnaamijka qaybta kasoo qabta fikirkoodana la wadaagay sidoo kale kuwa dhegta nugu hayay bilowgii barnaamijka ilaa iyo imika gabagabadii barnaamijka aanu soo gaaray dhegeystayaal jimco wanaagsan aanu idin leenahay barnaamijka si wada jir waxaa idinku wadaadeen anigu waa mustaaf ismaaciil saaxiibka yusuf bakat ayaa sidoo kale barnaamijka qayb igala ahaa ustaad bandiid ayaa sidoo kale nagu soo biiray qaybihii dhexe barnaamijka dhankaasi qadka tooska ah ee qayb oga soo noqday barnaamijka waxaan dib u kulmi doonaa hadduu eeba yidhaahdo barnaamijka xaaladda dalka ka lamid a sniinta biidn illaahi alkariim intaasi ka hor waxaan idinku dhaafaynaa sidaasi iyo ammaano allah